آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن شاء الله تعالى كلمة ayaan waxaan rabaa inaan ka idhaahdo hawla itibaaci nabiy sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga raacitaankiisa inay tahay qadiya daruuriya shaki kuma jiro qofka muslimkaa inay waajib ku tahay inuu nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam u raaco adilada kusoo aroortay min alkitaabi wasunna waa adilo aad iyo aad u fara badan laakiin bacda nusuus ayaan insha allahu tacaala kelmadii aan rabaa inaan kusoo qaado axaadiid iyo aayaad aada iyo aada u fara badan ayaa kusoo arooray allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu ku oranayaa wamaa aataakum arasuulu fakuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu aayadda allah subxaanahu watacaala wuxuu ku amrayaa wax allaaliyo wixii rasuulku uu la yimaado in la qaato wax allaaliyo wixii nebigu maaragtay nebigu uu la yimaadana wax allaaliyo wixii nebigu dadka uu ka reebana in laga reebtoonaado marka awaamirta sida noo imaan doonto oo sunnadu maaragtay nebigu ku caddayn doono awaamirta imaanshaha lala imaanayo waa xasaba alistitaaca qofku intuu awoodo sida uu awoodo ayuu ula imaanaya awaamirta ama wax allaaliyo wixii nawaahi ah jumlatan wa tafsiilan qofku maaragtay waajib waxaa ku ah wax haddii la yidhaha shaygan waa shay manhi ah gaar ahaan waxyaalaha muxaramaadka ah wa biduuni istifnaa qofku waxa weye banaanka waa inuu ka maro aayaddan marka culimmadu ay sharxayaan waxay yidhahdaan wax allaale iyo wixii diinku maaragtay uu dalbayo oo dhan ama sunnada gaar ahaan wax allaale iyo wixii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam sunnadiisa kusoo arooray aayaddan ayay soo hoosgelaysaa wamaa aataakum arasuulu fakuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wax alla marka sharciguna wuxuu ka kooban yahay alamru waannahyi shayga nebigu maaragtay uu maaragtay ku amrayo yacni waxa weeyaan imaa amru wujuub inuu noqdo wa imaa amru istixbaab inuu noqdo taasuna wuxuu soo hoosgelayaa wamaa aataakum arasuulu fakuduuh qeybta kaleeto oo sharciga waxa weeyaan waa waxyaalaha manhiyaadka ah manhiyaadkuna waa laba qaybood qeyb muxaram ah iyo qeybka maaragtay tanzihiyaadka oo maarata karaha tanziiha la yidhaahdo aan muxaramka darajatulxaraam aanan gaarsanayn taana waxay soo hoosgelaysaa sunnada kusoo aroorta manhiyaadka wamaa nahaakum canhu fantahu idan aayaddu waxay maaragtay ay soo camimtay sunnada macnaheedu oo dhan maadaama maarata sharcigu ka kooban yahay alamru waannahy waxay soo hoosgelaysaa sunnada dhammaanteed allah qowlkiisa uu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu laakiin qofku markuusan imcaanu nadar usan ku samayn ama usan iska xil saarin qur-aanka akrintiisa iyo axaadiista akrinteedu kama baxayaan shay un maarata laska laqdayo oroo looga gudbo marka waxa weyaan aayaddu sida ay tusinayso waxa weyaan amarkuna sida macruufka ah cinda ahli اsunna waاljamaaca amarka mulaqa sawaaء alwaaridu fi lkitaabi aw الsunna yaqtadi اlwujuub haddii la yidhaha maarata allah hadduu amar u amro ama rasuulkiisa uu amar uu faro amarkaasu min xayثu idlaaqihi waxa weeyaan waa waajib asalkiisu waa sidaasuu noqonayaa asalka marka wixii ka sarfiya haddii la helo maal qariina saarifa can lwujuub haddii la helo markaasu wuxuu noqon karaa ama maarata amru istixbaab aw amru libaaxa aw gayru dalik laakiin asalka amarka loogu talagalay min xayثu luqa wa min xayثu الsharc waxa weeyaan waa waajib walidalika allah subxaanahu watacaala waa ka odhanayaa wamaa aataakum arasuulu fakuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu aayadkaas allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum bi- faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha aayaddan waa runtii allah subxaanahu watacaala qeybteeda horeeto amar uu kusoo wajahayo jamiic lmuslimiin aw jamiic lmukhaaabiin allah wuxuu le wactasimuu bixabli illaahi jamiican xarigga alla qabsada idil ahaantiin adinkaan ku kala harin xarigga allana waxa weeyaan alkitaab wasunna in kitaabka iyo sunnada la qabsado taa waxa weeyaan waa amar allah subxaanahu watacaala wuxuu ku xusiyey amarkaa nahy uu leeyahay walaa tafaraquu ha kala teginina maadaama nebiga laynuu soo diray uu waaxid yahay allaha uu ini barayaana uu waaxid yahay kitaabka loo soo dhiibana mid keligiisa uu yahay waajib waxaa idinku ah kitaabka isagaa inaad qabsataan isla markaana islaamkii inaan ku kala tegin aayadda allah wuxuu kusoo gabagabaynayaa xusuusin uu xusuusinayo nicmada allah subxaanahu watacaala dadka muslimiinta uu ku galladaystay asagoo weliba maarata allah subxaanahu watacaala uu sii xusuusinayo dhibaatada iyo xumaanta iyo foolxumada qabla alislaam ummaddu ay ku noolaayeen yacni qofka qofka maarata qofka kaleeto walaalkiisa ama dariskiisa ayuu maaragtay ninba ninkuu ka xoog badan yahay uu maarata ka takhallusi jiray cirdigiisa iyo maalkiisa isagoo banaysanaya waktigii jaahiliga dadkii sidaas ahaa oo iscuni jiray o isbaabi'in jiray islaamku markuu u yimid walaalay noqdeen xataa waxa weeyaan arrintooda waxay gaartay naf iyo maalba yani wax allaaliyo wixii markaa la haysto in la qaybsado oo dadku wax walbaba ay ku walaaloobaan taana waxaa keenay waa nicmada allah subxaanahu watacaala uu ku nicmaysta oo ah nicmat lislaam ummad kastaana waxa weeye halkaa waxay gaaraysaa kitaabka iyo sunnada sidii ilaahay ugu talagala markii loogu dhaqmo sidii ahlu madiina kitaabka iyo sunnada ay ugu liibaaneen ayaa ummad kastana ay ugu liibaanaysaa laakiin qofku markuu yidhah anu muslim baan ahay islaamkiisa islaam mujarad can waaqic uu yahay baciid can waaqic uu yahay aada iyo aad waaqica uga fog waxa weeyaan wuxuu noqonaya qofkaa yani islaam aan aafaab maaragtay wanaagsan aysan ka soo bixin ayuu marata intisaabkaas uu noqonaya marka allah subxaanahu watacaala aayaddaa wuxuu nagu amrayaa suurata ali cimraan xarigga alla in la qabsado aan ugu kala tegin qofka marka muslimka ah waxaa dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan almuntasibuuna liahli sunna waajib waxaa ku ah kitaabka iyo sunnada inay qabsadaan calaa fahmi asaxaaba wa calaa fahmi salafi asaalix oo aysan ku kala tegin aayaddu marka waxa weeye waxay toosa u abaaraysaa in shay waajib ay tahay kitaabka iyo sunnada in la qabsado oo lagu dhaqmo xaaraamna ay tahay dadka muslimiinta inay tafaruq ay sameeyaan oo ay kala tagaan leanna waxa weeyaan sabab keeni karta dadka muslimiinta inay iskhilaafaan oo ay kala tagaan oo ay tadaabur sameeyaan iyo tabaaqud ma jirto ay mubarir qofna u heli maayo inuu yahay dadka muslimiinta ha kala tageen waana waxa weeye wax aada iyo aad dhaqankii nebiga laga dhaxlay saxaabadu ay ka dhaxleen taabiciintu ay ka dhaxleen taabici taabiciintu ay ka dhaxleen wax aada iyo aad uga fog weye tafaruquna sidaan arki doonno oo dib nooga imaan doonto sunnaduna ay caddaynayso qur-aankuna hadda uu caddaynayo culimmada ahlu xadiidkuna ay caddeeyeen waxa weye tafaruqu waa min afcaali lkufr waxa weye maarata kufaarta wax laga keena weye tafaruqu sida ictilaafka iyo xubbiga iyo ta'aalufka iyo maarata kalgacaylka looga dhaxlay nabiga sala allahu calayh waali wasalam iyo islaamkii maarata allah kusoo dejiyey kadalika ikhtilaafka iyo tadaabuka iyo maarata tabaaqudka waa min ficli lmushrikiin sida maaragtay in badan qur-aanka kusoo arora walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiica marka waxa way sidaan arki doonno sunnaduna dadka waxay ugu yeeraysaa inay isjeclaadaan oo ay ta'aaluf iyo taxaab u ka dhexeeyo bidcada iyo maarata mukhaalafaduna waxay keenaysa dadku inay kala fogaadaan aayad kaleeta allah subxaanahu watacaala waxa uu ku oranaya oo aayaddii hadda aanu soo marnay ay isku macno yihiin wa ana hada siraadi mustaqiima fatabicuu walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun fi suurati alancaam aayadda aayadda horetay aada iyo aad maarata macnaheedu maaratay aada iyo aad iskugu dhow yihiin ama waa isku macnoba aayaddaas allah wuxuu ku oranayaa kani waa wadadaydii toosnayd ee wadadaa toosan qaada walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili wadadaa toosan abbaara ha la qaado wadooyinka marka kaleeto oo wadadaa toosan ka baxayo ha qaadinina haddii marka ay dhacdo wadadaa toosan wadooyinka ka baxayo geesahaas kaga baxaya in la qaado waxay keenaysaa qofku markaa wadadii dheerayd oo toosnayd oo ilaahiy rasuulkiisa ay dardaarmeen in markaa qofku maarata uu ka dhumo dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun kaas waa midka maaragtay maarata allah uu idin dardaarmayo waxaana laga yaabaa haddii dardaaranka sidaa u qaataan inaad noqotaan kuwa maarata ciqaabkii alla maaratay ka dhowrsaday oo gaashaan ka samaystay maarata iskaga difaacaan ayaddan sida la ogsoon yahayba nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam maadaama allah u xil saaray qur-aanka nebigu inuu fasiro oo dadka u caddeeyo aayadihii waxay ka mid tahay si toosa nebigu u fasiray nebigu sala allahu calayhi waali wasalam aayaddan markuu fasirayey dhulka ayuu khad dheer sidaa ugu jeexay khad mustaqiim ayuu sidaa u jeexay khadka mustaqiimka khuduud cariido ah ama khuduud dadban ayuu maarata nebigu dhinaca bidixi dhinac midigdib uga bixiyey marka khadka mustaqiimka wuxuu nebigu ku fasira maarata islaamka ama sunnada ama kitaabka waa maarata alfaad yani waxa weyaan macaaniyeedu ay mutaraadifo tahay wadadaas toosan waa islaamkii waa midda allah uu nagu yeerayo uu leeyahay wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh wadooyinka dadban oo dhinaca bidix iyo dhinaca midig uga baxyana waxa weeyaan waa waa dad kasta waxaa taagan biyo nebigu shaytaan oo dadka odhanaya wadadaan dheer ka fool noqo wadooyinkan yaryadoo soke ayaa jannadu ka dhowyahay iyo khayrku ka dhow yahay wadadaa dheer waxaa ka doonaysid kuwaan suka ayaa ka heleysaa kuwaan suka dib ugu soo laabataas waa fogtahay aad iyo aad bay fogtahay walidaalika waxa weya nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi shaydaanka wadada taagan qofka ajiiba naarta ka tuuraya naarta geenaya leanna waxa wey shaydaanku waa cadow waajib ay tahay maarata inaanu cadow qof kastoo muslimina cadow uu ka dhigto cadowgaagana qofku waxa weyaan caaqilkaah marnaba cadowgiisa uu iskuma u dhiibayo haddii cadowgaaga la tashakisan macnaheedu waxa weyaan inuu ku halaago aayadda marka waxa weyaan sida aayaddii horeeto ayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu ku cadaynayaa islaamku inuu yahay wadada keliyo toosan kitaabka iyo sunadu inay yihiin wadada keliyo toosan oo qofku hadduu maarata sidaa ugu dhaco uusan ka harin nihaayadeedu jannada ay tahay sida noo imaan doonto axaadiista lafteedu ay caddayn doonto qofki sunnada sidaa ugu dheganaado ku dhinta yani jannadiisu waa madmuun insha allahu tacaala qofkii sunnada nebiga ku dhinta oo qowlka xaqaa ku dhinta sidaa noo imaan doonta oo asaadiq almasduuq uu noo sheegay axaadiista saxiixada ah jannadiisu qofkaa madmuunay noqonaysaa maahan markaan leenahay jannadiisu madmuunay noqonaysa in leenahay fulaan ibnu fulaan ayaa jannadiisu madmuuno tahay laakiin ay axad ama ha noqdo maarata carab ama cajami ha noqdo ee sunnada nebiga maarata intuu adduunka ku jira maaratay intuu adduunka jooga laazima kuna dhaqma isla markaasna sidaa ilaahay ku hobsado waxaa maarata nebigu u caddeeyey qofkaas inuu ahlusanno yahay qofku marka waxa wadada hadduusan ka harin wadadaa waxa wey nihaayada waa ilaahay inuu kaa raali noqdo jannadiisa uu ku geeyo qofkii ka weecdana waa qof shaydaanka maarata ajiibay walidaalika qofku waa inuu iska ilaaliyo sunnadii nebiga ay saxaabadu ka dhaxleen taabiciintu ay ka dhaxleen aimatulhuda ay ka dhaxleen waxaanan ahayn inuu qofku ku dhaqmo oo yidhaaha waa diin inuu iska ilaaliyo walidaalika aayaddan culamada ahluxadiidku markay sharxayeen xataa maaragtay alaxzaab alislaamiya culammadu aayaddan laftiday usoo deliishadaan leanna waxa weeyaan mid kastoo ka midihi wuxuu leeyahay wadadan ayaa wadadii maaragtay islaamkiiyo sunnadii maarata ka sokayso ka sahlan halkaasu marka wado kaleta ka qoqodanaya taasuna waxa weya waa qof naftiisa wuxuu ku halaagayo walidaalika duruq sufiya waxa macruufa maarata qaacido macruufa ay leeyihin ay yidhaahdaan kullu turuqi tuusu ila allah wado kasta waxa weya ilaahay baa lagu gaaraya marka culimmada muxadisiinta qaarkood markay ka jawaabayeen kalaamka baatilka waxay yidhaahdeen kullu turuqi tuusu ilaa roma wado kasta waxaa lagu gaara waa roma meesha lagu gaarayo alkhuduud aljawiya khad kasta ee caalamka marra dawladdu kasoo duusho markay ku tala gasho roma in bay tegeysaa marka laakiin in la yidhaahdo kullu turuqi tuusu ila allah waa kalaam baatil ah bal waa kalaam kufri ah in maarata la yidhahdo dariiq kasta waxa weye ilaahay baa lagu gaarayaa oo ilahay raadahdiisa lagu gaaraya macnaheedu maxay tahay laga soo bilaabo rasuulkii ilaahay uu soo diray nabiyullaahi nuux ilaa nabigeena sala allahu alayh wali sl nabiyullahi maxamed ugu dambeeyey ma loo baahna wey macnihi leanna rasuulkan waxaa loo soo diray dariiq adigu aadan garanay ayaa lagu baraya oo waxa lagu leay dariiqaana iska ilaali kana ku dhac haddii marka la yihahdo ayi ariiq ama ayi maarata shayku qof kastoo shaygu wuxuu jeclaadaba ilahay way ku gaarsiinaysaa macnaheedu waxa weeye nebiga looma baahna qofku siduu roo ilahay hau caabudo taasuna waxa waa kalaam aad iyo aad u khatar ah marka qofka muslimka almuhim waxaa waajib ku ah kitaabka iyo sunada inuu laazimo weliba u laazimo sidaan arki doono calaa fahmi salafi saalix calaa maratay fahmkii maaratay dadkii maarata wanaagsanaa ee nebigu wanaagga uga markhaati kacay khayru naasi qarni uma aladiina yaluunhum uma aladiina yaluunhum nebigu yiri sala allahu alayh ali wasalam aayad kaleete allah wuxuu ku oranayaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum aayaddan fii suurati alcimraan allah wuxuu leeyahay haddii aad tihiin sida aad sheeganaysaan xasaba maa taddacuun qaabka aad sheeganaysaan haddii arrintu ay tahay oo adinku allaha aad jeceshihiin ayagaa waxay yidhahdeen maratay naxnu abnaa ullahi wa axibbaauhu annaku waxaan nahay ilaahay maratay ilmihiisii iyo kuwii maarata uu jeclaa ilaahayna marka waan jecelnahay marka waxaa leeyahay sida aad sheeganaysaan haddii arrinku ay tahay oo ilaahay aad jeceshihiin oo ilaahay ina jecel yahay waxaad ku dhahdaa fatabicuna yuxbibkum allah anigay raaca markaas baa allah ina jeclaanaya subxaanahu watacaala marka aayadda bal u fiirso allah subxaanahu watacaala qofka sheegta inuu allah uu jecel yahay laazim waxaa ku ah mutaabacatu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waa laba shay oo mutalaazimaana daacatu llahi wa daacatu rasuulihi xub llahi wa xubu rasuulihi waa qadiyataani mutalaazimataan waa laba arrimood aan marnaba kala tegayn qofka hadduu yihahdo ilahay baan ka dambeeya laabud waa inuu nabiga ka dambeeyo hadduu yihahdo ilahay baan jeclahay laabudda waa inuu nabiga jeclaado sala allahu alayh alih wasalam marka waxa weeye allah wuxuu leeyahay xuja xuja qaatica ayuu allah dusha ka saara wuxuu leeyahay haddii aad tihiin sida aad sheeganaysiin oo allah aad jeceshihiin shayga markaa xubbigiina calaamada u noqonaya waxa weeyaan in adiga ay ku raacaan nabiyullaahi maxamedow haddii marka adiga ay ku raacaan maxaa ka dhalanaya yuxbibkum allah allah baa ina jeclaanaya natiijada kasii dambaysa maxay tahay markii allah qofka uu jeclaado wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana allah wuu dhaafaya marka waxa weyaan qofka sida aayadduba ay kusinaysa aayadihii horeeto qofka mutabica ah oo nebiga raacsan sala allahu calayhi waalih wasalam waa qof allah iyo rasuulkiisu ay ka raali noqdeen natiijada usoo baxaysaana waxa weye dunuubta uu galo ilaa qofka hadduusan nebi ahayn macsuum maahan dunuub waa gelaya kaina mankaan wax allaaliya wuxuu dunuub galana allah subxaanahu watacala uu dhaafaya marka qofka muslimkaa waa in mar kastaba nafta waxa weeyaan waxay jeceshahay waxyaalaha shaydaanku jecel yahay ilaa ilaa ilahay qofka u naxariista mooye marka qofku mar kastaba waa inuu naftiisa maarata ku iljaamiyo oo ku caburiyo dib ugu celiyo itibaaca nabiga sala allahu calayhi waalih wasalam wax allaaliyo wuxuu nebigu jeclaa qofku inuu jeclaado laakiin jacaylka ama xubiga ama itibaac waxaan dhihi itibaac yaan dhihine xubiga nabiga la jeclaa sala allahu calayhi waalih wasalam xubbi rasmi ah oo xaqiiqo ah iyo xubbi maaragtay ah iska sheegasho ah labadaasuu noqon karaa xubbiga marka iska sheegashada ah waxa weeyaan waxba ma taray kaas wax uu taraya male laakiin xubbiga xaqiiqada ahi qofka nebiga jecel dhab ahaan waa qofka mutabica ah ee nebiga raacay sala allahu calayhi waalih wasalam in allaaliyo intuu awoodo naftiisa maarata ku irqaamiya inuu nebiga raaco laakiin qofka hadduu yahay nebigaan jeclahay haddana sunadiisa inuu bartana uusan rabin hadduu bartana uusan doonayn inuu ku dhaqmo qofkaas waxa weeyaan waa muddaci qof kastoo muddacina wuxuu u baahan yahay yacni markhaati shay maarata kaga markhaati kaca waxa u sheeganayo walidaalika aayaddan saxaabada rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxay u yiqiinaan aayatulmumtaxina aayatulmumtaxina waa aayadda kala saaraysa qofka dacwada baatilkaa wata oo odhanaya maarata anugu waxaan jeclahay ilaahay ama rasuulkaan jeclahay iyo qofka maaragtay saadiqa ah oo dacwadiisa maarata runta ku sheegaya bay kala saaraysa aayaddan maadaama allah uu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fatabicuni yuxbibkum allah yakfir lakum dunuubakum aayad kaleeto fii suurati nisa allah wuxuu leeyahay falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimu tasliima aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay rabbigaaga ayaan ku dhaartay laa yuminuuna marum nabiyullaahi maxamedow rabbiga ayaa rabbigaagaan ku dhaartay khaaliqii ku abuuraan ku dhaartay laa yuminuuna ma rumaynayaan yani aliimaan almadluub iimaankii madluubkaha oo laga doonayey oo kaamilkaha ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum ilaa adiga ay xakim iyo qaadi ay kaaga dhigtaan wax allaaliyo wixii ayaga dhex maray ama wax weyn ha noqoto waxay maarta isku haysteen ama wax yar ha noqoto uma laa yajidu fii anfusihim xarajan isla markaas markaa ay maaratay ay xaakimka kaa dhigtaan aysan naftooda aysan ka helin wax ciriiri ah mima qadayta wixii aad xukumtay wayusalimu tasliima aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu maarata isagoo naftiisa ku dhaaranaya ayuu wuxuu leeyahay iimaankiibuu dadka ka anfinaya allah oo wuxuu leeyahay ma aysan rumayn ilaa sida soo socta ay yeelaan kow wax allaal iyo wixii dhex mara khusuumaadka ama shay weyn ama shay yar wax allaal iyo wixii mushkilada soo dhex martay ilaa adiga ay kuu dhiibaan oo ay sunnada rasuulka intii nebigu nool yahaana nebiga ay u keenaan markuu dhintana kitaabka iyo sunnada maarata arrinta ay u dhiibaan oo ay yidhahaan ilaah iyo rasuulkiisi ilaah iyo rasuulkiisi wax arrintan ay ka qabaan ama ay ka yidhaahdeen hana laku xukumo haddii markaa xataa xukunka ay keenaan xukunka sharciga dadka isku dhiibaan ay marka horeta ay yimaadaan maxkamadda sharciga ah marka yimaadaan oo xukunkii sharcigaha lagu fuliyo laabud qofna waxa weye xaqiisii buu qaadanaya qofna waxbaa lagu xukumaya labadaasun baa qadiyaddu noqonaysaa markii marka xudinku dhaco intaa miyaa la iskaga harayaa yacni qofka iimaankii laga anfiyey ma wuxuu ugu soo laabanayaa in maxkamadda sharciga labada qof ay isla yimaadaan laa shardi labaad baa la xidhiidha shardiga labaad muxuu yahay uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt markii maxkamadda sharciga oo kitaabka iyo sunada dadka maarata lagu kala xukumayo markii labada qof ay iskeenaan qofkii xaqa loo xukumayo isaga laa shaka maaratay arrintan inuu u hogaansan yahay oo xaqiisibuubu helayba kii marka wax laga xukumay habay yaraatee wax ciridiga qalbigiisa wanaysan ka dareemin waa inuu ku raaxaysto xukunka allah iyo rasuulkiisii maarata oo ku fulay waa inuu qofkii maarata ku degan yahay oo uu ku qalbisan yahay intaa kaliya weliba ma ahan wayusalimu tasliima yacni khuduuc taam ah yani nabadgelyo maarata dhamaystiranna maarata waa inuu nabadgelyo arrintaa isku dhiibo tasliimku waxa weyaan alkhuduucu taam arrinta iyadaa waa inuu boqolkiiba boqol raalli ka yahay qof isdhiibay waa inuu noqdo marka waxa weeyaan saddexdaas arrimood qofka haddaan laga helin arrinkiisu waa khatar yani iimaankiisu wuxuu noqonaya iimaan khatar ayuu noqonaya iimaankii waxa weye allah subxaanahu watacaala aliimaan almadluub ma lagu hayuu leeyahay awalan in allah iyo rasuulkiisa xukunka loo dhiibo markii allah iyo rasuulkiisa xukunka ay xukumaan in qofku maarata wax ciriirii naftiisa uusan ka dareemin haalian in maaragtay isdhiibitaan rasmi ah qofka laga helo saddexdaas arrimood haddii meesha laga waayo qofka arrinkiisu khatar buu noqonaya muhimadda ama wejhu shaahidka ayada aan usoo qaadana waxa weeyaan nebiga itibaaciisu inuusan ahayn shay mustaxab ah ama maarata shay mubaaxa inuusan ahayn ee uu yahay shay iimaankaaga ku xiran yahay inuu yahay iimaankaagaa ku xiran haddii qofku nebiga maarata uu raaci diido qofka waxa iimaankiisu khatar buu gelaya ama maarata waxa iimaankiisu naaqis jiddan buu noqonaya ama waxaaba laga yaaba sida noo imaan doontaba qofku waxa wey calaa ridda inuu ku dhinto oo islaamkii maarata subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacala iimaankiisiiba maarata inuu maarata u ka qaado oo maarata riddo uu ku dhinto aayad kaleta allah subxana watacala fii suurati nisa wuxuu leeyahay aayaddan marka waxaa jirta aayad ay isku macno yihiin fii suurati alaxzaab wma kana limumini walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi illaha warasuulahu faqad dala dalaala mubiina aayadda aayadda hore isku macno yihiin allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay suurtagal ma ahan wax la filan karana ma ahan qofka ninka muminka iyo gabadha muminada haddii allah iyo rasuulkiisii arin oo umuurahooda ka mid ah ay xukumaan inay maaragtay ka doorbidaan oo wix ilaahay iyo rasuulkiisi ay xukumeen waxaan ahayn ay qaataan ay ka doorbidaan waman yacsi illaaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina ilaah iyo rasuulkiisi qofkii khilaafa oo amarkii alle iyo amarkii rasuulka khilaafa qofkaas waxa weye qof waddadii sheega weye waddadii ahayd wa ana hadaa siraadi mustaqiima faatabicuuhu walaa tattabicu subul qofkaas qof sheegu noqonaya aayaddan iyo aayaddii horeetaba waa isku macne waxayna soo waxay xataa aayado kaleeto qur-aanka maarata fara badanna waa isku macni sida waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum alkaafiruun oo kaleeto hum udaalimuun hum alfaasiquun ayadahaas isku macno yihiin qofka waxa weeye dad fara badan katiirun min almuslimiin waxaa laga yaabaa inay yidhahdeen waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum alkaafiruun waa xukamada dadka maarata xaakimiinta ama maarata madaxda waaweyn madaxweyneyaasho kaleeto aayaddan khusaysaa waana kalaam baatil ah yacni in la yidhaahdo aayaddu madaxweyneyaasha kale yay khusaysaysaa kalaam jira ma ahan mantu waa min أداء العموم يعني ومن وعلى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من توحوا من سياق العموم قف كما حاكمك سياق ضعيفه أي محكوم كان ضعيفا حتى وحوا قف gurigiisa xukunka uu ku xukumayo maca awlaadihi aayadda muqdair waa soo gelaysaa haddii kufrigaas uu noqdo kufrigii akbarka ahaa oo islaamka looga baxayey iyo hadduu noqdo kufrin duuna kufrin labadaba waxa weyaan aayadda xukunkeed waa shaamil dadka marka usoo qaata aayadda ru'asada keli ah waxa weye qowlkooda waa qowl baatil ah oo aysan u heli karin salafka walaa waaxid hal qofna la saxaaba wala taabiciin walaa atbaci taabiciin hal qofka ku waafiq aan la helayn adif ilaa dalika aayadda sida xabru hadihi اlumma cabdullahi bn cabaas uu ku fasiray saxaabadana qof ku waafaqa mayo qof mukhaalifa aan loo helayn waxa weeyaan kufrin duuna kufrin ayuu ku fasiray haddii xaakimku shayga uu dadka uu ku xukumayo haddii uusan odhan kitaabka alluu la siman yahay ama uusan ka fadlin ama uusan dhihin waa banaan yahay laakiin haddii xaakimku yidhaahdo axkaamta mustaradadaha kaafirada ah waa banaan tahay hadduu yihahdo in wax lagu xukumo ama ayada iyo kitaabka allah iyo sunada rasuulka uu simo ama uu yidhaahdo kitaabka iyo sunadu laa'iq maahan ee waxaa caalamka la socon karaa waxa weeyaan axkaamta gaalada laga keenay ama sharaa'icda batiladaha gaalada laga keenay ayaa ka fadli badan ama la siman haddii intaa uu yidhaahdo waxa weeyaan biijmaaci alumma qofkaasu mukrij can mulla inuu yahay oo murtad uu noqonayo ama bikowni mujaradihi yaxkumu bikayri ma anzala allah fi qadiyatin min alqadaaya asagoo isla markaas aan banaysanayn o odhayn waa ii banaan tahay oo arrintan iyada ah inaan maarata inaan wax ku xukun waa ii banaan tahay waxa weye taa in hore laga tafsiiriyo waa waxa weeyaan ijmaaca ummadda qof khilaafa qofkaasu noqonayo almuhim aayadan iyo aayadaha la midkaa sidii aayadihii horeeto ayay waxay tusinayaan inay waajib tahay itibaaca nabiga sala allahu calayhi waalih wasalam aayad kaleeto fii suurati nisa allah wuxuu oranaya fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul ayu shay shaygaasi shay weyn ha noqdo shay yar ha noqdo wax allaaliyo wixii dooda ama mushkilada in dhex marta ilahay rasuulkiisa u celiyey yani ilaahay kitaabkiisii iyo sunada nebiga sala allahu calayh waalih wasalam yani qofku waxa weeyaan wax allaaliyo wixii dadka maaragtay dhibaataha soo dhex mara waajib waxa u ah waajib waxaa ku noqonaya in kitaabka iyo sunada loo celiyo ee aan xeerbeegta loo celin maxaakimta ku xukunta maarata axkaam almadaniya inaan loo laaban waa kufri in maaratay acraafta maaratay reebaabiyaha ama acraafta jaahiliyada in loo laabto ama qabaaisha isku xukumaan waa kufri kufriga markaan leenahay farqi weyn baa ku jira in la yaha shaygan waa kufri iyo qofka ficilkan sameeye waa kaafir waxa weyaan farqi shaasic ayaa ku jira qofku maarata marka arrimahaas noocaasna waa arriman waa arrimo ay muhim tahay dalabatulcilmiga inay fahmaan yani man facala kada wa kada fahuwa kaafirun iyo inaad tirahda qofka mucayanka ah oo hebel hebel ah ficil kufriga ah marka uu sameeyo waa kaafir waxa weye farqi aad iyo aad weyn baa ku jira waana arrin maaratay culamaa lmuxadisiin in badan kutubta caqiidada ay ku sharxaan iyo kutub firaq marka qofka qofka muslimka waxaa waajib ku ah ama ha noqdo qof dumar ama qof nin ha noqdo in kitaabka alle iyo sunnada rasuulka uu xuguntamo oo wax allaaliyo waxa kitaabka iyo sunnada khilaafay u aamino inay tahay wax aan banaanayn oo ay xaaraam tahay in loo taxakumo balgaalnimo ay tahay aayad kalet allah subxaana watacaala fi suurati nuur wuxuu leeyahy falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen oo ha iska ilaaliyeen ka foojignaadeen kuwa nebiga amarkiisa khilaafaya an tusiibahum fitnatun fitna inay haleesho aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliima oo aada iyo aada u xanuujiya uu haleelo aayaddan markay culamaau ahlilxadiid markay fasirayeen waxay ku fasireen dadka ilaahay iyo rasuulkiisa amarkooda khilaafaya inay halisu yihiin in fitna ah in fitna ay haleesho fitnadaas waxa weeyaan inay ku dhintaan gaalnimo oo islaamka ilaahay zeeq intuu ku rido oo itibaac marka hore dariiq litibaac ay galaan kabacdina waxa weeyaan sida maarata macruufka bidcadu waxa weeyaan waa shaqiiqat lkufr waa shaqiiqat lkufr waa gaalnimada ayay maaratay walaala yihiin qofku markuu irtidaac sameeyo irtidaacas duusan ka toobad keenin oo budlaankiisa uusan aamiin wuxuu halis u yahay inuu riddo uu ku dhinto qofka walidaalika axmed ibn xambal iyo keyrkoodba waxay ku fasireen aw an tusiibahum fitnatun yani qalbigiisa qofkaa zeez ilahay inuu ku rido oo riddo uu ku dhinto aw yusiibahum cadaabun aliim marka waa khatar qofka ilahay rasuulkiisa khilaafaya oo nebiga itibaaciisa maarata iska ilaalinaya oo markii la yahay war waxaani waa sunadii nebiga sala allahu calayhi waali wasalam ismizaad samaynaya qofkaasu wuxuu halis u yahay ilaahay inuu zeyq ugu maarata uu ku rido oo su-ul khaatima uu ku dhinto marka inta goori goor tahay qof kasta waxaa la gudboon oo waajib ah inuu sunada nebiga uu barto sala allahu calayhi waali wasalam marka uu bartana asagoo mar kastaba naftiisa ulwalaya oo uga baqaya maarata ilahay qalbigiisa inuu maaratay zeyq uu ku rido inuu maarata sunada uu laazimo oo itibaaca nebiga uu ku dadaalo nebiga sala allahu calayhi waali wasalam axaadiis fara badan oo ku soo aroortay itibaaca nebiga ayaa ka soo aroortay sida xadiidka cirbaad ibni saariya nebiga sala allahu calayhi waali wasalam weliba xadiidka waa xadiidkii macruufka wacadna rasuul lahi sala allahu calayhi waali wasalam mawcidatan baliiqatan wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun faqulna ya rasuul اllahi kaanaha mawcidaة muwadic faawsina qaala uusiikum btaqwى اllahi wالsamci wالطaaca wain taamara calaykum cabdu xabashiy wainahu man yacish minkum fasayara اkhtilaafa kaiira facalaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi الraashidiin اlmahdiyiin cabduu calayha bاnawajib wiyaakum wmuxdathaati اlumuur faina kula bidcaة dalaala xadiidkana waxa wariye abu dawuud iyo termadi waana xadiid صaxiixa wey xadiidka nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam waktigii xajasulwadaac markuu ka soo laabtay oo geeridiisu ay soo dhoweyd ayaa nebigu maarata khudabtii u akhriyay ay ka mid ahayd xadiidka marka wuxuu leeyahay cirbaad ibni saariya nebigu waa uu nawaaniyey waana qalbiga lushay quluubta lushay oo aada iyo aad maaragtay quluubteenii u silcisay indheheenina ay la ilmeeyeen markaasaan waxaan ku nidhi rasuulka allow waxa ay u muuqataa waanada saaka aad nawaaninays yani bacda salaati subxi khudbo uu jeriy ayay ahayd khudbadani marka waxay noola muuqataa waanadani inay tahay qof adduunka ka tegi doona waana uu soo jeediyo yani waxay dareemeen nebigu geeridiisa inay dhowdahay marka waxay yahan noo dardaaran nebigu marka dardaaran aad iyo aad u cajiib badan ayaa nebigu usoo jeediy wuxuu yuusiikum bitaqwa allah wاsamci wاطaaca wain taamara calaykum cabdun xabashiy maxalshaahidka xadiidka marka waxa weeyaan wainahu man yacish minkum fasayara اkhtilaafan kaiira facalaykum bisunati wasunati اlkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiin nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh waalih wasalam qofka adinka in ka mid oo noolaaba oo adduunyadan ayaan sii jooga wuxuu arki doonaa khilaaf aad iyo aad u fara badan beyna hadihi اlumma ummadan inay maarata iskhilaafto nebiguna waa uu sheegay ummadani ilaa saddex iyo toddobaatan firqadood inay isku khilaafi doonaan dhammaantoodna naarta ay geli doonaan markii laga reebo hal kooxa kooxdaasna nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ku sheegay man kaana calaa mitli ma ana calayhi alyowm wa asxaabi aniga iyo saxaabadaydu maanta waxaan ku sugannahay qofkii ku sugnaada kooxdaas baa waxay tahay kooxda badbaadaysa lugo kastoo ay ku hadasho waddan kastoo ay joogto xilli kastoo ay timaado marka nebigu sala allahu calayh ali wasalam ayadoo maarata waxyaalihii keybiyaadkii looga warrama ay ka mid tahay khilaafka ka dhex dhici doona ummaddiis ayaa nebigu markaa wuxuu ka digay khilaafka imaan doona marka wuxuu yihi qofkii adinka in ka midoo noolaada wuxuu arki doonaa ummaddan oo iskhilaaftay sabab keenaysan ayse inay iskhilaafto leanna waxa way khilaafku waa shay muxarama wey sida ulfada iyo maarata muwaalaadka bayna almuslimiin ay waajib u tahay ayaa khilaafkuna xaaraam u yahay facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaaءi alraashidiin almahdiyiin laazima sunadayda iyo khulafaaء araashidiin sunadooda abubakr cumar cusmaan caliy radia allahu canhum kuwa ayaa waxay yihiin khulafaa raashidiin almahdiyiin cabduu calayha binnawaajib sunadaas ee sunadii nebiga iyo sunadii khulafaa raashidiin ah goosdambeegyada ku qabsada wayaakum wamuxdathaati lumuur iska ilaaliya waxyaalaha dib laga keenayo maxaa yeelay shay kasta oo bidca ah waa dalaala saaxibkeeduna waxa wey waa mutawacad binnaar yacni qofka in la yihahdo markii nebigu gaar ahaan markii nebigu leeyahay sala allahu calayh waalih wasalam kulluhaa fi nnaari ila waaxida yacni nebigu wuxuu sheegay ummaddiisa ummaddiisa markaan leenahay kama wadno ummatu dacwa mana ahan xadiidka macnihiisa ummatu dacwa waa ummatu lijaaba yani ummatu dacwa waxaa la yidhahdaa wax allaaliyo wixii adduunka jooga ummada yani dacwada nebigu waa khusaysaa qof kastaba allah subxaanahu watacala waa uu kula xisaabtami doonaa laakiin ummatu lijaaba waa ummadda yani tawxiidkii qaadatay oo laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullah sidaa aaminsan dadkaas ayaa marka nebigu dadka uu ka hadlaya ay yihiin oo uu leeyahay nebigu dhammaantood naartay gelayaan ummat lijaaba ilaa waaxida nebiguna markii waaxidada saxaabadu ay weydiiyeen oo yidhi man kana calay man kana ala man kana calaa mili ma ana calayhi alyawma wa asxaabi riwaayo kaleetana ku yidhi aljamaaca marka nebigu markuu leeyahay dhammaantood naartay gelayaan ilaa waaxida maxaa marka laga wadaa jamiicu firaqi ahli dalaal qof kastoo ka mid yihin ma waxaan leenahay naartu gelaya waxaan filayaa maarata dalabatulcilmi inay masladaas ay dareensan yihiin markii la yidhaahdo markaan laga hadlayo ahlu firaqi albaila alqadariya maarata alqadariya walmuctazila washiica wagayruhum min ahli dalaal markii laga hadlayo waxaan leenahay kulluhum fi nnaar laakiin qof kasta oo maarata min duruq ahli dalaal dadka ugu yaray ma waxaan leenahay waaxidan bacda waaxid naarta gelaysa maan leenahay waa kalaam jira maahan marka waxa weeyaan shayga in la yidhahdo ama axadka in la yidhahdo waa mutawacad binnaar iyo cayntiisa in la yihahdo naar buu gelayaa waxa weeyaan sugan aada iyo aad maarata muhim ayaa udhexeeya waxayna la mid tahay nusuusta waciidka xadiidku wuxuu ka mid yahay nusuusta badan oo qur-aanka iyo axaadiidka kusoo aroortay oo maarata nusuus alwaciid sida aayadda in aladiina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira aayaddaasi ayadaha la mid yihi waxay sheegayaan oo sariixay ku yihiin qof kasta oo maaragtay amwaasha agoonta biduuni xaqin cunay inuu qofkaasu qof maarata naar cunayo inuu yahay yacni inuu qofkaasu mutawacad binaar inuu yahay marka sida aayadda waxaan rumaynaynaa aayadaha kaleeto oo la midka ay ayadaba qof kasta oo maaragtay shay muxarama ku dhaqaaqay sida amwaasha agoonta oo la cuno oo kaleeto biduuni xaqin inuu mutawacad bidukhuuli naar u yahay laakiin ma la odhanayaa fulaan ibni fulaan oo mucayana oo aan ognahay xoolihii agoonta inay ka baxsan waayeen uu boob iyo maarata xoog uu ku haysto hebel hebel maadaama ilmihii agoonta xoolahoodii uu cunay waa halnaar ma odhanayno leanna waxaa laga yaabaa inuu ka toobad keeno waxaa laga yaabaa dunuub kaleto fara badan acmaal kaleto saalixaha fara badan in ilaahi subxaana watacala dunuubtiisa aan ku qariyo marka nusuusta waciidka in la qallibo oo laga qallibo nusuusta waciidka waa min ficli lmuctazilati alqadariya marka waxa weeyaan nusuusta waciidka sideedaa loo qaadanaya laakiin in waciidka maaragtay lagu taxqiijiyo shaksi mucayana waxa weeyaan waa calaa dariiqati ahli lbidac mana ahan calaa dariiqati ahli lxadiid almuhim xadiidkani sidii maaragtay adiladii faraha badneyd qur-aanka aayadihii faraha badneyd o aanu soo akrinay ayuu la mid yahay nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam khilaaf markuu dhaco muslimiinta dhexdooda maxaa laga rabaa qofka muslimkaa ama ha noqdo nin ama qof dumar ha noqdo waajibku wuxuu yahay sunada nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam iyo sunati alkhulafaa'i araashidiin calaa hadyi saxaaba inuu aada iyo aada ugu dadaalo leanna waxa weye sidaa noo imaan doontaba sunada iyadaa naadiye ah sida maratay qofkii markii bad u gelaya ay waajib maarata ugu tahay wixii baddaas uga badbaadi lahaa inuu maarata uu maarata uu maaragtay uu dalbo sida maraakibta iyo waxa la midka ah oo kaleeto kadalika qofkii doonaya naarta inuu ka badbaado waajib waxaa ku ah sunada nebiga sala allahu alayh alih wasalam xadiid kaleeto muttafaqa abu hurayra nabigu ka wariyey sala allahu alayh alih wasalam nebigu wuxuu yihi dacuunii ma taraktukum idaafa intaan inka tegayo inama ahlaka man kana qablakum katratu su-aalihim dadkadihin ka horreeyey waxaa halaagay as-iladii aanan qiimaha lahayn oo maaragtay ambiyadooda ay weydiiyeen wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim iyo markii asilada aan qiimaha lahayn markay in badan ambiyadu ay ku dhibaan haddana waxa weye markaa ambiyadu markii xaqii ay u sheegaan kuma aysan raacayn xaqii way iskhilaafayeen oo ambiyadu waa iskhilaafayeen faidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh haddii shay aan inka reebo shaygaas manhiga ka reebtoonaada waidaa amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum laakiin shayga aan idin faro waxaad kala imaanaysaan xasab almustadaac fataqu llah mastatactum bimarta xadiidka maarta faqradiisa ma isku macno yihiin qofku amar markii sunada rasuulku ay la timaado ama allah subxaanahu watacaala uu la yimaado amarka waxa weeyaan waa xasab almustaac waa dadka badankoodana waa fahamsan yihiin waa meesha maarata soomaalidu ay ka tiraahdo salaadada siday kuu qabataa loo tukadaa yacni salaada waxaa macruuf ah qofku markuu caafimaad qabo istaag buu ku tukanaya sujuuddii rukuucdii wax allaaliyo wixii looga baahnaa laakiin qofku markuu xanuunsado sidii istaaggii maarata markuu istaaggii kari waayo wuxuu ku tukanayaa fadhi fadhi hadduu ku tukan waayo jiifuu kutukan hakada marka waa midda nabigu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum marka waxa weye taasuna waxay ka mid tahay bifadli illahi calayna subxaanahu wa tacaala fadliga allah subxaanahu wa tacala uu nagu galladaystay lianna waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala waa uu awooday dhibna kuma haysto inuu yidhaahdo ama awoodin ama ha awooda waxaan idinka dalbanayaa acmaasha noocaas inaan la timaadaan allah waxa weye dacfigeena ayuu ogaa marka waxa weeyaan shay kasta oo ma'muur ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ciray amarka aanu qaadanayno xasab alistitaaca inay noqoto watisaahidka marka xadiidku waxa weeye nebiga itibaaciisu inuusan ahayn shay mustaxab ah ama mubaaxa bal uu yahay shay waajib ah oo qofka maarata falaaxiisu ku xigan yahay xadiidkuna waa xadiis muttafaqa wey axaadiista kusoo aroortay sunada itibaaca nabiga sala allahu alayh wali slm aad iyo aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid ah xadiid saxiixa ee nebigu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu ka mid yahay xadiidkii aanu akrinayna xadiidkii min cirbaad xadiid cirbaad ibni saariya duruqdiisuu ka mid yahay taraktukum cala almaxajati albaydaa leyluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ila haalik nabigu wuxuu lehy sala allahu alayh waalih wasalam waxaan inkaga tegey wadadii cadayd almaxaja waa aariiq aariiqa wadada cad maarata almaxajat albaydaa waa dariiqa maarata cad oo maarata qofna uusan ka dhumayn taraktukum cala almaxajati albaydaa waxaan inkaga tegey wada cad oo habeenkeeda iyo maalinteedu ay isku mid yihiin wadadaasna uusan ka weecanayn oo uusan ka dhumayn ilaa qofka ka dhuma waa qof haaliga wey yacni wadada cad ee nebigu nooga tegey maxay tahay wa ana hada siraabii mustaqiima faatabicuuhu laa tattabicu subul wadadaas baa nebigu nooga tegey wadadaa marka waxa weeyaan waasica khadu sariica ah oo qofka maaragtay habeenkii socda iyo qofka maalinkii socdaa ay isku mid yihiin oo aan wax mugdiya lahayn waa kitaabka iyo sunnada calaa fahmi salafi saalix wadadaasbaa waxay tahay wadada minjiyada ah oo qofka maarata saaxiibka badbaadinaysa nebiguna wuxuu yidhi kama u dhumaya wadadaas ilaa qof halaagsama mooye qofka wadadaaga waxa weye ka dhumay waxa weye waa qofka haaligaah oo halaagsaday ama maarata mubtadica ah ama maarata kaafirka ah qof kaleetoo ka dhumaya ma uu jiro marka waxa weyaan itibaaca nebigu waxa weyaan qofku markuusan nebiga raacin qof haalig ayuu noqonaya xadiikaasna waa xadiis saxiixa wuxuuna ka mid yahay min duruqi xadiidi cirbaad ibni saariya axaadiista kuso arorta waxaa ka mid a xadiis saxiixa oo imaamu bukhaari uu wariyey abu hureyra nabigu kornay sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu leeyahy kullu ummati yadkuluuna aljana ila man abaa qiila waman yaaba ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljana waman casaanii faqad abaa sunada nebigu waxay gaartay xadiidkani sida uu caddaynayo qofka liibaankiisa iyo liibaan daradiisu waxay ku xiran tahay xasaba ittiba xasaba itibaacihi linabiyi sala allahu alayh alih wasalam siduu nebiga u raaco qofku hadduu noqdo qof mutabica maxay noqonaysaa natiijadiisu iyo timaarta ka imaanaysa nebiga raacitaankiisa waxaa timaartiisu ay tahay kullu ummati yadkuluuna aljanna ummadayda dhammaantood buleyahy nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam dhammaantood jannabay gelayaan ilaa man abaa qofkii diida mooye qof asagoo yidhi anuu jannadaan ma doonayo mooye saxaabadu marka way la yaabeen waxay yidhahdeen qiila waman yaaba ya rasuula allah jannada allah subxaanahu watacaala markuu ka warramay yidhi maarta cadadtu licibaadiy asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar jannada noocaasa qofka diidayo oo anigu jannadaas ejeeri fulayin ma doonayo waayo saxaabadu aad iyo aad bay ula yaabeen waxay yihin qofka noocaasi waa qof ma qofkaasi qof la tirsan kara maba ahan qaala wuxuu yihi nebigu man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa nebiga waxaa lagu yiqiina sala allahu calayhi waalih wasalam khasaa'istiisay ka mid ahayd jawaamic alkelim yacni kelimo aad iyo aad u yar ayuu maarata macaani aad iyo aad u fara badan kusoo koobaya nebigu marka ay ku yidhaahdeen qof adeecay qofkii adeeci waayana jannadii waa diiday marka waa war aad iyo aad u koobanya yani waxa weyaan qofka doonaya jannada inuu galo jannadu waxay ku xiran tahay itibaacu nabiyi sala allahu alayh alih wasalam qofka yidhi anuu jannadu ma doonayo waayo waa qofka shaydaan adeecay oo shaydaan raacay qofkaas waxa weye waa qofkii anuu jannadaas ilaahay ummadiisa u diyaariyey addoommadiisa saalixiinta u diyaariyey ma doonayo marka waxa weyaan qofka muslimkaana fursaddu waxay u furan tahay inta adduunka uu joogo bacda laxadaat waxaa laga yaaba qofka wixii hadda kaada kahor u fududaa inaysan u fududaan marka qofkaas oo in badan ilaahay tabagalaya oo ilaahay subxaana watacaala taladiisa u dhiibanaya haddana waxa weye sunnada nebigu ma iska imaanayso inkastoo bitawfiiqi min allahi ay tahay haddana waxa weeyaan waxa ilaahay uu noo qadaray waa qadiya mubhama yani ma garan karno ilaahay subxaana watacaala wixii hore uu noogu qadaray sida marka aysan meesha maarata risqigii maqduurkaa oo markii fii raxmi ummika markii maaragtay allah subxaana watacaala uu kugu maamudayey uu u qadaray risqigaa wuxuu noqon doono ma kani baad noqon doontaa ma faqiir baad noqon doontaa marna aadan u oranayn aniga risqigii horaa loo qadar waa ka seexanaya risqigan guriga ugu imaanaya qof caaqil usan u dhihi karin kadalika sacaadadaada iyo shaqaawadaaduna waa mitla tilka alqadiya qadiyadaas ayay la mid tahay risqiga markii la qadaray ayaa la qadaray allah subxaana watacaala arrinkaas wuxuu ku idlaan doonaa ma shaqi baad noqon doontaa mase saciid baad noqon doontaa qof liibaanaad noqonaysaa marka maadaama qadaayaadkaas qadaayaad qaydiya ay tahay oo aanan warka hayn ma'muuriin waxaan ku nahay annaku allah subxaana watacaala annakoo kala saaranayna inaan bayna alkhawf alrajaa alla aan ku caabudno annakoo rajaynayna maarata naxariistiisa haddii dariiqa wanaagsan aan qaadno isla markaasna ciqaabkiisa aad iyo aad aan uga walwalayno qofka muslimkaa sida aan u dhaqmo wey marka nebigu sal allahu alayh wali waslm wuxu man aطaacanii dakala aljanna waman casaanii faqad abaa qofkii aniga i adeeca qofkaasu jannadu galay xadiidku marka muxuu sariix ku yahay qofka mutabica ah itibaaciisa natiijadiisu waxa weeyaan dukuulu ljanna jannada inuu galo xadiidka marka waxa weeyaan waa xadiis saxiixa o imam albukhaari iyo keyrkii bay wariyeen jaabir bn cabdillaah alansaariy nebigu wuxuu ku wariyey sala allahu alayh walih wasalam nebigu wuxuu yihi mahalii wamahalukum kamahali rajulin awqada naaran fajacala aljanaadiba waalfaraash yaqacna fiiha wahuwa yadubuhuna canha wa ana aakidun bixujazikum can innaar waantum tafallatuuna min yadi xadiidkan imaam muslim iyo keyrkii ayaa wariyey nebigu sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkan wuxuu leeyahay aniga tusaalahayga iyo adinka tusaalihiin waxaan ka dhigannahay nin dab maarata huriyey meel mugdi ah gaar ahaan waktiga maarata roobku aad iyo aad u degayo mugdigana uu yahay oo markii maarata dabkii uu huriyey bahalkan janaadibta la yidhaahdo janaadibta waxa weeyaan waa jaraadka nuuca ka yaryar ayaxa bahalka ka yaryar oo maarata aad iyo aad ugu eeg oo badanaa markii meelaha habeenkii maarata miyiga oo kaleeto ama tuulooyinka oo kaleeto ama xataa magaalada lafteeda markii dab maarata ama meel maaratay laambaadka kaleto aad iyo aad maarata ugu soo hoobta bahalka ayaa janaadibta la yidhahdaa marka markii dabka uu bixiyey janaadibkii iyo balambaalistii ay dabkii maarata ku daadanayso isagana dabkii maarata ka celinayay xagga ka celi xagga ka celi ayadana dabkii u farabaxsanaysaa marka sida ninkaas uga celinaya masaakiinta dabka ayaduna maarata waxay ku dhiman lahayd maarata ay isoo yoocayso oo naarta ay u garayso ayaa waxaa la mid ah nebiga iyo ummaddiisa nebigu sal allahu alayh wali wasalam bikuli maa cindahu min juhdin waistitaaca wuxuu ku bixiyey nebigu sal allahu alayh wali wasalam inuu dadkii maarata naarta ka celinayo ka jooga uu leeyahay leanna waxa weyaan kitaabka iyo sunnada nebigu sal allahu alayh wali wasalam saddex iyo labaatankii sano waxii kusoo degayey hadafka nebigu u lahaa maxay tahay haayada nebigu uu lahaa waxay ahayd ilaahay iyo ummaddiisa inuu isbaro oo ummadda uu kaga digo wax allaaliyo wixii adduunkooda iyo akhradooda dhibaya wax allaaliyo wixii adduunkooda iyo akhradooda u roonna uu sheego ayadoo marka waxa weye sidaas nebiga juhdigiisu ay ahayd haddana waxa ummaddi waa farabaxsanaysaa maanta dhan baan maqlayay kuwale maaragtay ma qof maarata adduunka waxaa ku noolaan kara maarata shaydaan qof aan adeecin qof aan shaydaan saaxiib ka dhigan miya adduunka ku noolaan kara anaa maarata ana samictu bidanay maantaan maqla maarata marka waxa weyaan qofka jur-adiisa iyo xamaaqadiisu qofka ilaahay marka caafimaad u siiyo inuu kelimaadka noocaas oo ku hadlo oo yidhaha shaydaan qof aan la saaxiibayn miyaa noolaan kara waxa weeyaan waa jur-ada bani aadamka lagu yaqaanay ka mid tahay marka qofka muslimka ah waa inuu ku fakaro ayi wakti ow ayi laxda musiiba inay maarata iska kaharsan karto mid la yahay maarata nawba qalbiya ku dhacday mid la yahay saladaan baa ku dhacay mid la yahay xabad baa ku dhacday haakada marka waxa weyaan iyadoo maarata ajalkooda intuu noo soo jira aanan ogeyn haddana waxa wey haddaanu soomaali nahay khaasatan dadka magaaladan ku nool mar kasta waxa weeyaan waa mucaraduuna lilkhatar markastaba khatar bay maarata qarka u saaran yihiin qofkuna ma garan kara inta maarata loo soo jiro marka intii goore goor tahay sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam qofku inuu barto weeye isla markaana uu ku dhaqmo markaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam anagu waxaan la mid ahay ninkaa dabka huriyey oo ka celinaya maarata masaakiintii iyaduna ay ku daadanayso ayaan la mid aha markii aniga iyo adinku maarata dhaqanka noo dhexeeyo oo kaleeto mawduucu runtii waa mawduuc aada iyo aada u dheer una baahan in maaragtay adiladiisa maaragtay aada iyo aada loo soo ururiyo sunnada markaa guud ahaan waxaanu nusuustaas axaadiistaas iyo aayaadku intuba waxay tusinayaan sunnada nebiga ama itibaaca nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam shay daruuri ah oo qofka maaragtay xayaatadiisa adduunkiisa iyo aakhiradiisu ay ku xiran tahay inay tahay taadaan soo fahmna maadaama nebigu uu gaarsiiyey qofkii aniga adiica jannadu galay qofkii khilaafa naartu galay waxa weeyaan waa gaayadii wey marka itibaaca nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ku imaanayaa dariiqa waaxida dariiq kasta waxa weye itibaaca nebigu ku imaan maayo dariiqa uu ku imaanaya waxa weeye sida xadiidkii maaragtay hadda aanu soo dhaafnay wainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunati wasunati alkhulafaa araashidiin almahdiyiin yani qofku waa in sunada nebiga sal allahu calayh waali wasalam marka uu ku dhaqmayo calaa dariiqati asaxaaba ow calaa dariiqati salafi asaalix waa inuu ku dhaqmaa walidaalika cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu wuxuu leeyahay man kaana minkum mustanan falyastana biman qad maata faina alxaya laa tu'manu calayhi lfitna ulaa'ika asxaabu muxamed kaanuu afdala hadihi اlumma waabaraha quluuban waacmaqaha cilma waaqalaha takalufan qwm ikhtaarhm اllah lisxbat الnabiyi waiqaamati diinihi facrifuu lahm fadlahm wاtabicuuhm fi aahaarihim watamasakuu bima اstaطactum min akhlaaqihi wadiinihim fainahum kanuu calى alhadyi اlmustaqiim cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu waan ogsoonahay min bayni الصaxaaba wuxuu ka mid ahaa horta min almuhaajiriin ayuu ka mid ahaa kadalika wuxuu ka mid yahay min fuqahaai الصaxaaba gaar ahaan wuxuu ka mid yahay dadka acyaantooda nebigu maarata saxaaba ummadda u kala dardaarmay sidii nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam xadiidkaa maarata calaykum bihadyi ibni ummi cabdin ninka la yahay ibni ummi cabd waa cabdullahi bn mascuud hadyigiisa laazim ayaa nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam martabadaa ninkii nebigu gaarsiiye weeye wuxuu leeyahay qofka adinka idin ka mid ah oo doonaya inuu ku daydo falyastana biman qad maat qofkii doonaya maarata cid inuu ku daydo adinkin ka mid oo cid doonaya cid inuu dabagalo dadkii dhintay ha ku daydo faina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna qofka nool waxaa laga yaabaa in zeeq uu ku dhaco oo intaad iska dabagashid in maaragtay khaatimadiisu waa iska xumaataba marka muxuu uga geleeyay hadalkaas waa kana ulaa'ika asxaabu muxamadin kaanuu afdala hadihi alumma kuwaasi waxa weeyaan waa asxaabu muxamed kaanuu afdala hadihi اlumma waxay ahaayeen ummaddan ummatulmuxamedku ugu fadli badan sida nebigu yihi sala allahu calayh waalih wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kadalika allah subxaanahu watacala fi kitaabi alcaziiz kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar kuntum khayra ummatin marka leeyahay khitaabkii ku dhacaya saxaabada ku dhacay marka ugu horeysa inkastoo qof allaaliyo qofki waddadooda mara aayadda muqdaheeda uu soo gelayo almuhim wuxuu yidhi kuwaas waa asxaabu muxamed waxay ahaayeen ummaddan kuwa u fadli badan shakina kuma jiro waa barahaa quluuban xagga quluubtooduna maarata ay ugu baarnimo badan tahay wa acmaqahaa cilman uguna maarata cilmi uguna cilmi badan oo cilmigooda aad iyo aad u xeeldheeryahay wa aqalahaa takalufan takalufkooduna aad iyo aad u yaryahay dad fara badan oo muslimiinta ka mid waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin haddii la yidhaahdo maanta su-aal la weydiiyo masaajidda qaarkeed abubakar iyo imaam shaafici abubakr sidiq iyo imaam shaafici ayuhuma aclam haddii la yihahdo dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay yihahdaan ish hada see naloo weydiinaya maanta imaam shaafici ba qof baa la aqoon leeg waa laga yaaba dad badan oo muslimiin marata haddii su-aashaas la weydiin yahay imaam shaafici ba aqoon badnaa shaki ususan ku jirin oo ijmaacu lmuslimiin ah ijmaacu saxaaba ah weliba ijmaac qaطci ah aclamu hadihi اlumma inuu ahaa abubakr sidiq cala ilaaq laga soo bilaabo abubakr ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha horena uma dhicin hadda ka bacdeen la heli maayo abubakar sidiiq meesha kitaabka iyo sunnada fiqigooda uu ka gaaray qofka gaara in la helo micnaheedu maaha in aan leenahay kitaabka iyo sunnada cilmigood oo dhan buu ixaaday masaa'il fara badan oo asagu maarata uu garan waayey ayuu saxaabada weydiiyey sida macruufka ah oo maarata kutubta fiqiga iyo kutubta sunnada markii loo laabto masaa'il fara badan oo ka qarsoonaatay abubakar uu garan waayey ayaa saxaabada markuu weydiiyey saxaabada ay u sheegayeen laakiin waxaan ka hadlayaa oo maaragtay ahluxadiidka ama ahlu sunnadu ay ka hadlayaan markay leeyihiin aclamu hadihi lummu aha waxay ka hadlayaan markii la yidhaahdo qof qof markii la isku qaabiliyo qof qof markii la isku qaabiliyo lagama wado sunnadii nebiga iyo kitaabkii iyo sunnadii cilmigii ku jira o dhan buu ixaadeeyey abubakarna ma ixaadayn qofka dambe ina ixaadayn maayo ixaadada maarata sunnada nebiga la ixaadeeyana nebiga min khasaa'isii bay ka mid ahayd qofka dambeeyana ixaado ma uu samayn karo marka almuhim wuxuu leeyahay dadka waxay ahayn maarata qulubtoodu maarata ugu daarnimo badan tahay oo ugu cilmiga badan oo ugu takalufa yar qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiy wa iqaamati diini qowm waxay ahayn ilaahay u doortay nebigiisa inay maarata saxaaba u noqdaan diinkiisa maarata oogitaankiisa ilaahay u doortay faacrifuu lahum fadlahum fadligooda u aqoontada waatabicuuhum fii aahaarihim aahaartoodana raaca yani waxa weyan waa meesha maxalushaadka aan ka wadno aan maarata aan waddan leenahay aahaartooda inuu raaca aahaartooda maxay tahay ayi aaya wa ayi xadiid markii lagu dhaqmayo waajib waxa uu ah qaabkii saxaabada nebigu ay u fahmeen oo ay ugu dhaqmeen in loogu dhaqmo laakiin kitaabka iyo sunnada markii lagu dhaqmayo haddii faham saxaabadu aysan ka qaadan aad ka qaadatid waa cala adalaali almubiin waxa weyan waddo baadi ah weeyaan waana farqun bayna ahli lfiraq addaalla wa ahli xadiid ahli xadiidka dhaqankoodu waa sidaa marata marata cabdullahi bn mascuud uu leeyahay facrifuu lahum fadlahum waatabicuuhum fii aahaarihim watamasakuu bima statactum min akhlaaqihim wa diinihim qabsada buu leeyahay intii aad ka awoodaan akhlaaqdoodii iyo diinkoodii iyo dhaqankoodii maxaa yeelay fainahum kaanuu cala alhadyi almustaqiim hadyi cad wado cad oo mustaqiima ayay ku sugnaayeen waa wadadii wa ana hada siraadi mustaqim fatabicuu walaa tatbicu subul marka sidaa cabdullaahi ibn mascuud uu ka dardaarmayo uu leeyahay saxaabadii rasuulka ha lagu daydo qofku kitaabka iyo sunnada markuu leeyahay mutabic baa noqonaya nebigaan ku dayanayaa calaa dariiqati salafi saalix calaa dariiqati asaxaaba waa inuu ugu daydaa qaabkii abubakar cumar cuثmaan wakayruhum min asaxaaba islaamkana ay u fahmeen oo ay ugu dhaqmeen waayo waxaan suurtagal ahayn ayi nas oo kitaabka iyo sunnada ku soo arooray waa in saxabada ku dhaqmi ma la helayo cala aliطlaaq yani nas ka qarsoomay oo saxiix ah oo saxaabadaysan ku dhaqmin oo ummaddii ka dambeeyay ay soo saartay waxaan la helin idan waxa weeyaan shay kastoo khayr ah oo kitaabka iyo sunnada dadka ugu yeereen ayagaa ku dhaqmay ugu dhaqan marka qaadkii maanta ay ugu dhaqmayeen abubakr alaajuriyu raximah اllah wuxuu ka mid yahay min culamaai ahli اlxadiid kutub aad iyo aad u fara badanna wuu maarata mualafaad nasiisana wuu leeyahay sida kitaabkiisa cadiimka oo la yihahdo ashariica oo kaga warramaya caqiidatu ahli الsunati waاljamaca wuxuu leeyahay calaamatu min araada allahu bihi khayran suluku hada طariiq kitaab allahi wa sunana rasuli lahi salى اllahu alيyh ali wasalam wa sunana asxaabihi radi allahu canhum wman tabicahum bixsaan wma kana calayhi aimatu lmuslimiin fi kuli baled ila aakhiri ma kana min alculamaa mitlu alawsaaciyi wاthawri wamalik ibni anas wاshaafici waxmed bni xambal wاlqasim bni salaam wman kana cala mitli طariiqatihim wamujaanabati kuli madhabin yadumuhu haulaai اlculamaa kitaabkiisa ashariica ayuu ku leeyahay maqaalka mujaladka awalka safxada saddex boqol iyo kow wuxuu leeyahay abubakr alaajuri raximah اllah qofkii ilaahay khayr uula doonay calaamada lagu garanayo waxa weeyaan suluku hada ariiq wadadaas maarata qaaditaankeeda weeye kitaab allahi kitaabka alle wa sunan rasuuli salى اllahu alayh wasalam wa sunana asxaabihi radi allahu canhum waman tabicahum biixsaanin qofka ilaahay wanaag uula doonay calaamada lagu garanaya waxa weeyaan inuu wadada kitaabka iyo sunnada keliya miya maya wa sunana asxaabi rasuuli lahi sal allahu alayh wa sunana asxaabihi radi allahu canhum iyo isla markaas sunantii saxaabada rasuulka laga dhaxlay iyo cid allaaliyo ciddii wanaag ku raacday saxaabada wamaa kaana calayhi aimatu lmuslimiin iyo wixii aimada muslimiintu ay ku sugnaayeen fii kuli beledin ila aakhiri ma kana min alculamaa ilaa culummada kuwii ugu dambeeyey laga soo gaaro sida mitlu lawsaaci waa cabdiraxmaan alawsaaci imaam ahli shaam والثوري سفيان بن سعيد الثوري آه، إمام أهل الكوفة والعراق ومالك بن أنس إمام دار الهجرة والشافعي آه، إمام الشافعي المطلبي وأحمد بن حنبل آه، إمام أهل السنة القاسم بن سلام وعلى طبقة إمام الشافعي أحمد بن حنبل weliba waxa weeyaan axmed ibn xambal bay maarata aad iyo aad isugu dhawaayeen wuxuuna ahaa maarata culimmada waaweyn oo a'imat lmadaahibka waa ninka axmed ibn xambal uu maarata markii la weydiiyey uu ku yidhi abu cubayd yazdaadu kula yawmin khayran maalin kastaba khayr buu kororsadaa waman kaana calaa mitli dariiqatihi iyo cid allaale iyo ciddii intaas aanu sheegnay wadadooda kuleta maarata ku sugan wamujaanabati kulli madhabin yadumu haulaai alculamaa iyo inuu ka fogaado raggaas aanu soo sheegnay ragga la midka ah wadooyinka ay ka fogaadeen oo duruqu dalaalkaah inuu ka fogaado yacni sunnadan ku dhaqmayaa dadka ahlu cilmiga ah oo ahlulxadiidka wadadoodiina ma marayo waxa weeyaan waa cala adalaali almubiin waana farqiga u dhexeeya ahlu sunnati waa ahlu dalaal farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ahlu sunna waxaa lagu yaqaanaa sanad muttasil ayay leeyihin walidaalika waa xusantihiin marata imaamu muslim sanadka saxiixa ah lowla isnaadu laqaala man sha walowla isnaadu laqaala man shaa maa sha haddii sanad aan la heleen qof walba waxa weeyaan waxa uu rabo ayuu sheegi lahaa yani qof haddii aan sanadku dadku aysan celinayn nin waliba waxa uu rabo ayuu sheegan lahaa lakin dadka maxaa kala celinaya waxaa kala celinaya maaragtay qofka markuu wax aan sunayn uu sheego waxa leeyahay yaa ka waris haddii marka waxa weeyaan wax lahuba aysan ahayn ama wax maaragtay sanad daciifa uu keeno markii sanadka uu la sheego ayaa waxaa leeyahay tan waa daciif i fulan ibn fulan baa leeyahay ama maarata kadaab ama wadaac ama munkar alxadiid ama saaqib ah marka ahlu sunnuhu waxa weye diinka ay haystaan ama maarata dadka mutabiciinta diinka ay haystaan waa diin sanadkiisa uu mutasil yahay ama ahlu dalaal wa ahlulbidac waxa weye laysa cindahum sanad sanad waxa weeyaan mutasila ma ay leh walidalika ayi kitaab min kitabi caqiidati ahli sunnati waljamaaca qowlkaas ayaa maaragtay aqwaasha noocaas ayaa ka buuxda ay leeyihiin qofka wanaag lala doono waxa weeyaan inuu maarata dariiqii kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada iyo cid allaali ciddii wanaag ku raacday dariiqii aimada muslimiinta mutabiciintaa ilaa kuwi ugu dambeeye laga soo gaaro ninba ninka ka dambeeye u ka dhexlaya marka diinka sidaasu maarata u soconaya laakiin markii qofku uu yidhaahdo anugu waa iska soconaya wax maarata culummada igama markii la yidhahdo maarata qaarkood markii la yidhaahdo war masaladan yaa yidhi culummada maanta joogta yaa yidhi waxay ku leeyihin ha dadka taqliid maad ugu yeeraysaa ayib aadiradka taqliid ma ugu yeerayaa waxa weye taqliidka dadka fogeeyey oo aad iyo aad u fogeeyey waa muxadisiinta wamaca dalika waxa weeyaan taqliidka iyo itibaaca farqi baa udhexeeya in dadkii salafu saalix dariiqooda aad raacid waxa weeyaan waa dariiqu najaah laysa taqliidan ama waxa weye taqliidku waa shayun yadumuhu alkitaabu wasunnatu waalcaqlu saliim yani waa shay kitaabka iyo sunnada nabiga sal allahu alayh wali wasalam iyo caqliga saliimka intuba ay radinayaan marka waxa wey farqi baa udhexeeya itibaaca iyo taqliidka itibaacu waxa weeyaan waa qofka najaatiisa wax uu ku badbaadi lahaa waa in dariiqaagu dariiq toosan uu yahay laga bilaa markii nabigu sal allahu alayh ali wasalam uu leeyahy man yurdi illahu bihi khayran yufaqihu fi diin wainama ana qasim wallahu yucdi walan tuzaala hadihi اlummatu qaa'imatan cala amrin laa yaduru man khaalafhum xata yati amr allah yani xadiidkaa sida macruufka ah xadiidkii mucaawiya ibn abi sufyaan muttafaq ahaa culammada ahluxadiidka dhammaantood waxay yidhaahdeen waa xadiidkaas nebigu dadka uu ku sheegayo oo firqada naajiyada ah waa ahlulxadiidka sidaasay ku yidhaahdeen marka waxa weeyaan xadiidka marka wuxuu tusinayaa dariiq ahlu xaqa mar kastaba jiilan can jiilin can jiil ilaa an yarta allahu alarda waman calayha dad iska dhaxlo oo xaqii sidaas ugu gacan adag oo u maaratay ugu diyaara oo dadkii baraya ugudbiya ku dhaqmaya in la helayo marka waxa qofku markuu oranayo culummada maanta jooga fahamka sunnada ay fahmeen ama maarata kudhaqanka ay ku dhaqmeen ma doonayo waxa weeyaan hadafka uu leeyahay waxa weeyaan inuu dadka itibaacii nebiga iyo sunnada nebiga uu ka wiciyo sala allahu calayh waali wasalam oo ahlul ahwaa wadalaala uu markaa uu ku xiro hadalka hadal la mid ah ayaa maarata aan kusoo gabagabeynaya hadalkayga oo uu yihi maarata gawaamu sunna abulqasim ataymi في kitaabihi alxuja fi bayaani اlmaxaja wuxuu leeyahay وإida raأyta الrajuلa ydkuru malika بna anas وsufyaan الthawri وcabd الرaحman الأwزاعي وcabd الlahi بn mubaarak والشافعي والأئمة المرضيين بخير فاعلم أنه من أهل السنة wuxuu leeyahay qofka rag iyo dumar wuxuu noqdo markii aad aragtid asagoo anas bn malik wanaag ku sheegaya sufyaanu thawri kadalika cabdiraxmaan alawsaaci imaam ahli shaam cabdullahi bn mubaarak alimaam alkhuraasani almarwazi washaafici imaam shaafici walaimata almardiyiin iyo aimada kaleeto dariiqadooda laga raadliga laga raad laga raadliga noqday asagoo khayr ku sheegaya haddaad aragtid faclam annahu min ahli sunna ogow inuu yahay maarata ahlu sunnada أهل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عكس ذلك إذا رأيت الرجل يخاسم في دين الله ويجادل في كتاب الله فإذا قيل له قال رسول الله قال حسبنا, حسبنا كتاب الله هدي هذا ركض مرك قفك أصوى كتاب إلهي بدون علم أصوى دينك على كدودية وكتاب إلهي جدل كالسمينية مرك اللي يراد قال رسول الله قال حسبنا كتاب الله هدي لور إلهي وأتباع يريد رسول رسولك الله أتباع يريد هدي اللي يراد رسول الله annaga kitaabka alla nagu filan iska dhaaf rasuulkaagaadu iska hayso annaga kitaabkeena nagu filan kitaabka alla nagu filan faaclam annahu saaxibu bidcatin ogow ninka maarata xadaafyada ka qaadaya sunada nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam mubtadic inuu yahay waidaa ra'ayta arajula yamdaxu alfalsafata walhandasa wayamdaxu aladiina allafu lkutuba fiiha faaclam annahu daalun waxaad ogaataa qofka haddii aad aragtid ama ninka haddii aad aragtid isagoo ammaanaya falsafada yacni falsafadu waxa weeyaan waa falsafat lyunan waa waxa mandiqa la yidhaahdo walhandasa wa yamdaxu aladiina allafu lkutuba fiiha isla markaasna uu ammaano ka bixinayo dadka maaratay asxaabu lkalaam faaclam anahu daalun wuxuu ku leeyahay hadalka kitaabka alxuja fi bayaani maxaja mujaladka labaad safxada shan boqol iyo toddoba shaykh islam ibn taymiya raximah llah wuxuu leeyahay walbidcatu maqruunat bilfurqati kama ana sunata maqruunat biljamaca fayuqaalu ahlu الsunati wاljamaca kama yuqaalu ahlu اlbidcati wاlfurqa hadalkana wuxuu ku leeyahay fi kitaabi اlistiqaama mujaladka koobaad safxada labiyo afartan wuxuu leeyahay bidcadu waa maqruuna biاlfurqa haddii bidca la sheego ama ahlulbidc haddii la sheego waxaa ka laazimaya ahlulfurqa inay yihin ikhtilaaf qofka hadii layahay ahlulbidc haddii la yidhaahdo waxaa ka laazimaya laqabka isaga ah ama wasfiga noocaasa dadkaas ahlulfurqa wa ahlulikhtilaaf inay yihiin ayib kama ana sunata maqruunat biljamaca sida sunada maarata loola xiriirinayo jamaaca haddii sunna la sheegana waxa weeyaan waxaa ka laazimaysa jamaaca iyo itilaaf ayaa ka laazimaya ayib kama yuqaalu ahlu sunati waljamaca sida loo yidhaahdo ahlu sunati waljamaca lasku raacsiiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa ahlu lbidcati waalfurqa abu bakr alajuriy raximah اllah maqaal aad iyo aad muhim u ah ayuu wuxuu ka soo rarayaa imam awsaaci cabdiraxman awsaaci raximah اllah fi kitaabihi ashariica alajuri lilaajuri mujaladka labaad safxada lix boqol afar iyo toddobaatan wuxuu leeyahay imam awsaaci yan wasiye aad iyo aad u dheer bay u maratay sunada uu ka dardaarmayo wuxuu leeyahay fasbir nafsaka cala الsuna waqif xaytu waqfa اlqowm waqul fi ma qaaluu wakufa cama kafuu واsلk sabiila slفka الصاalx fainahu yascka ma wasicahum yani wuxuu leeyahy cbdiرaحman awsaaci raximah الlah ku sawir naftaada oo naftaada ku xabis sunada nebiga salى الlahu عalيh alih wasalam kuna istaagi meesha dadku ay istaageen dadku yo yihiin meesha uu leeyahay marata wqif xayثu waqfa اlqowm man اlqowm waa صaxaabaةu rasul اlah salى اlahu عalيh alih waslam wman itabacahum bإxsaanin waa saxaabadii nebiga iyo cid allaaliyo ciddii wanaag ku raacday sida taabiciinta asbaacu taabiciinta oo kaleeto wa qul fi ma qaaluu waxay yidhaahdeena dheh hadalka yidhahdeena ku hadal meeshay ka istaageenna ka istaag wa kufa cama kafuu wax allaaliyo waxay ka reebtoonaadeenna ha ku dhaqaaqi haddii lagu yidhahda shay qof shay diinah oo diin ku sheegayo ama wasaa'ilu dacwa uu ku sheegayo hadduu kuula yimaado waxaa leedahay ma nebigaa sameeye ma samayn saxaabadii miyaa sameeye ma samayn taabiciintu miyaa sameeye ma samayn atbaacu taabiciin aimatu lhuda miyaasame maysan samayn waxaa leedaha la bax nasarti la-aad leanna waxa weye waxay leeyihiin salafka kelimada iyadaa iskuma khilaafsana saxaabada ilaa iyo maarta kuwa ugu dambeeya wuxuu leeyahay waqif xaytu waqafa alqowm meeshii qoomkii istaagay istaag waqul fi ma qaaluu wakufa cama kafuu wasluk sabiila salafika asaalix dad badan markii culama ahli xadiid sida sheekh nasir din albani raximah اllah in badan wuxuu ku soo celiyaa alfahmu bilkitaabi was- fahmu lkitaabi wasunna calaa fahmi salafi saalix in badan oo shabaabka ah xataa dadka maarata dhallinyarada dalabatulcilmiga markii alxizbiyuun ay tashkiikinayaan waxaa laga yaabaa qaarkood inay maarata su-aalku weydiinay tidhaahdaan salafka saalixa oo la sheegayo yaa yidhi wakaa waxa weeyaan eh, ninka la yidhahdo cabdiraxmaan alawsaaci waa garanaysaan waktiga uu dhintay waa culimmada mutaqadimiinta raggii ugu horreeyay kamid imaam ahli shaam waa uu ka horreeyey maaragtay maalig iyo keyrkiisa waa uu ka horreeyey wuxuu leeyahay wasluk sabiila salafika asaalix qaad salafu saalix waddadii qaadeen fainahu yasacuka maa wasicahum waxa kugu filan wixii ayaga u waasic noqday wixii ayaga diin u ahaa adigana diin ha kuu noqdeen wixii aysan diin ka dhigin adigana diin ha ka dhigin walidaalika hadalkan muxuu la mid yahay hadalkan wuxuu ka mid- wuxuu la mid yahay hadalkii eh, imaamu malik ibni anas lan yuslixa aakhira hadihi الumma ila ma aslaxa awalaha ummadan waxa weeyaan aakhirkeeda qeybteeda dambeete ma uu hagaajinayo ilaa qeybta horete wixii hagaajiya unba hagaajinayo marka waxa weeyaan qof kasta oo muslima waxaa waajib ku ah itibaaca nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam waintisaabihi ila sunna inuu maarata nebiga u raaca sala allahu calayhi waalihi wasalam isla markaasna uu u intisaabo madhab ahlilxadiid sida shaykhu lislaam raximah allahu tacaala fii kitaabi majmuuci alfataawa mujaladka afaad uu ku yihi walaa cayba calaa man adhara madhab asalaf واعتزى إليه وانتصب إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا wuxuu leeyahay sheikh الإسلام رحمه الله wax ceeba iyo dhaleecaynay kuma sugna qofka madhab السلف الصالح qofkii muujiyey isla markaasna maaratay واعتزى إليه وانتصب إليه ictijaaz ku sameeyey isla markaasna maarata maaratay u nasabtirsaday oo u nisbaystay oo yidhi maarata anu waxaan ka mid ahaa maarata min ahli alxadiid oo min ahli sunna oo min ahli sunnati waljamaaca bal yajibu qabuulu dalika minhu biitifaaq bal waxaa waajib ah qof haddii ku yidhaahdo ana ana calaa madhab ahli alxadiid inaad ka aqbashido laga aqbalo faina madhab asalafi laa yakunu ilaa xaqa madhabka salafku waxaan xaq ahayn maahan hada wabillahi towfiiq sal allahuma wasalam cala muxamadi wacala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin
su-aasha koowaad wuxuu leeyahay nolosheed macnaha xadiidka kul ummati yadkhuluna jannata ilaa man abaa maxaa yeelay jamaac keliya waxay sheegtaan xadiidkaasay marka ka deliishadaan iyagoo sheeganaya inay nabiga adeecleen marka sidaas noo cadee falsada saxda
jamaaca tabliiq qofkii yaqiinana kolley waa u yaqaanaa qofkaan aqoonina afar dariiqay ka kooban tahay oo min duruq suufiya ka mid ah sida alqaadiriya addishtiya assuhrwurdiya tii shanaad keebay ahayd tii afraad annaqshabandiy- annaqshabandiya afarta dariiqay ka kooban tahay min duruq suufiya ka mid ah qofka marka u aaminsan tabliiq inay mutabiciin lihadyi nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam ay yihiin ha u aamino duruq suufiya sida alqaadiriya alaxmadiya ee wadanka soomaaliya laga yaqaano waa inuu yidhaahdaa waa mutabiciin lisunati nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam adif ilaa dalik qaadiriyada soomaaliya joogta iyo axmadiyada soomaaliya joogta afdalu bikasiirin min atabliiq lianna waxaan ku naqaanaa qaadiriyada iyo axmadiyada soomaaliyada jirta kuwa aan gulaada ahayn kuwa aan gulaada ahayn kutubta fiqiga shaaficiyada luqada tafsiirka sida jalaalooyinka oo kaleeto axaadiisa sida abjumrahda wuxuu soo gaaray waa akriya dadkan waa ugu yaraan shaki kuma jiro nin tabliiqiya cadaawada nebiga u qabo waxay ka gaareen mar allaale iyo markii tabliiqa uu bilaabo yuxaaribu alcilma asharci cilmiga sharciga ayuu la dagaalamaya sunadaan ugu horeysa ummadda marka waxa weeyaan ummadda ummadda maanta ummadda soomaaliyeed maxay isku laytay mataqanin waxay isku laayeen waa alqabaliya alqabaliya maxaa keenay waa jahliga kitaabka iyo sunnada maaragtay ay ka jahil noqdeen leanna waxa weeyaan haddii dadka muslimiinta sida soomaalida oo kaleeto ay sunnada nebiga ay garan lahaayeen qof kastaa wuxuu dareemi lahaa qof kasta oo walaalkiisa luqo kasta uu ku hadlo gobol kasta uu ka yimaado walaalkiisa inuu yahay marka waxa weeyaan ay waajib tahay qofka kale qofka kale cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisa inuu ilaaliyo marka maadaama soomaalidu ay isku laysay jahliga diinta islaamka ay ka jahil yihiin ninka maanta inta u yimaado u yeerayo odhanaya maarata dariiqii nabigaan in kugu yeeraya ha dariiqii nabigaan in kugu yeeraya ina falaaxana wa najaatana maxay ahayd ibtibaacin calaa dariiqati nabiy sidaasuu leeyahay maarata mimbarka uu kasoo istaagaya markuu maarata soo istaago kusoo fariistaana wuxuu leeyahay anaa samictu duudanaya nin ka istaagay masjid ku yaala magaalada burco sagaashan iyo saddex ahayd baan filaya oo maarata weliba masjid aad iyo aad u weyn buu ahaa intuu soo istaagay wuxuu yihi maarata maktabaadka waaweyn oo kutubta la aruurinayo wax faa'iide ah oo laga faa'iideeyo iyo maaragtay masaajidan la fadhiyo ma jirto dadku ha bixin ilaa ina nakhruj xagge u baxayna hadda kahor baa maaragtay nin rawqooyi ay intay u yimaadeen magaalada hargeysa waxay ku yidhahdeen dar alla noo raac dar alla aan u baxno dar alla aan ugu fadhinayaa masaajidka sidaad dar alla u baxaysaan ama dar alla aan u fadhiisanayaa waa sax waa calal fitra dad qofku waxa weeyaan inuu masjidka ictikaaf maaragtay ictikaafka sharciga hadduu noqdo ajar buu ka helaya qur-aan hadduu ka akhristo ajar buu ka helaya dad hadduu maarata cilmiga qano cilmiga u gaarsiinaya ajar buu ka helaya laakiin xaggee loo baxayaa waa meesha marata culimmadu ay ka yidhahdeen maaragtay sida maratay sheikh muqbil ibn haadi alwaadi maratay xafidahu llah sida marata u yihi mart markii hadda kahor mart mar la weydiiyey mawduuc mar maaragtay muxaadara uu ka jeediyey inkastoo aan dhegeysan waxaa la ii sheegay marata inuu yihi marata camaa'im cala albahaa-im yani waxay doonayeen sidii marata xoolihiin iskaga dabaqgulo oo marata wax haba yarata aana sheegin nin waxa weeyaan mooryaan ayaa lasoo qabanaya waa fiicanta mooryaaniinta iyo qawqaayiinta inta lasaqabto masaajida in la keeno nacam shaki kuma sheegin inay fiican tahay laakiin maxay u faa'iideeyeen wax ay bareen oo garanaya iyadaan la orog ba waxaa leeyahay ummaddii muslimiinta soo risaaji ma taqaanin hadafkay ka leeyihiin hadafkay ka leeyihin waxaa la rabaa ummaddu inay juhaal noqdaan leanna waxa weeyaan ummaddu hadday cilmi barato oo kitaabka iyo sunnada ay barato ayagaa meesha ka baxaya qof kasta oo cilmiga la dagaalamay macnihiisu waxa weeyaan ummaddaas jahliga isku laysay jahliga ha kusii jireen ha isii laayeen walidaalika nin dhakhtar ah oo maaratay ree maaratay ree xarar dheer ah waxaa la iga sheegay asaga iyo nin kaleto maaratay isagana laga kaxeeyey meesha la yidhaha maaratay qolooyinkan hay-adkan caafimaadka ay yidhaahdaan ay kaxeeyeen tal abiib bay tageen waa laba nin oo soomaaliya oo weliba manaadiqdu ay kala gedisan tahay ninka nairobi raggii soo wareystay baan arkay kana raggii soo wareystay baan arkay waxa ay sheegeen tal abiib markii la geeyey tal abiiba labadaa ninba la geeyey markaz dad muslimiin ay leeyihiin oo tal abiib ka furan waxaa ka jira markaz tabliiq oo tal abiib meeshii maslaxa muslimiintii deganeed oo falastiin waa laga soo waa laga soo qaxiyey tabliiq maxaa loo ogolaaday hadday islaam ay yihiin dadku waxay ugu yeerayaan marka waxa weeyaan tabliiq ninkii doonaya jahl inuu ku raaco ku raaco tabliiq waxa weeyaan waa calaa dariiqi dalaala ayay ummadda ku wadaan lanna waxa ummaddu dalaalo waxay uga bixi karaan waa sunada nabiga ay bartaan sunada nabiga marka iyagina maba yaqaaniin mana ugu yeerayaan marka intaasaan ku kartoomi
su-aasha kale wuxuu leeyahay shiikhow maxaa uga banaan qofka muslimka ah sawirka ambiyaha sawirka muxuu qofku in muslimo sawirka samay karaa suurad yani taswiirka wuxuu sawiro qofka muslimka ah maxaa uga banaan
suurada sida macruufkaa waa min alkabaa'ir waxyaalaha waxa weye lacanadu ay ku soo aroorto weeye qofkii sameeya marka waxyaalaha kabaa'irtana waajib waxaa qofka inuu ka fogaado allaahuma culammadu waxay ka reebeen waxyaalaha daruuriyaad ay keenaan sida safarka wixii ku xiran sida maarata baasaboorka iyo wixii lamid a iyo waxaan ay dhahaan maarata shahaadati miyaadka oo kaleeto laakiin in guriga la dhigto ama ilmaha maarata lasoo sawiro ama xaaska lasoo sawiro ama maarata la yidhahda markii maarata sida hadda dhulka maarata gaalada markii soomaalidu gaalada ay aadeen bay maarata caadaadkaas keeneen markii gabar maaratay la meherinayo o kaleeto maxfalka o dhan inta la sawiro markaa banaanka loo diro kullu dalika waa shay muxarama wey qofkuna waxa weeyaan arrintiisuna ay khatar tahay marka waxa weya sawirka guriga in la dhigto oo lagu sharaxdo waa shay sharcigu diidan yahay
حركة الاجتهاد واذكر واذكر لنا أيضا بما خالف الكتاب والسنة جزاك الله
xarakatu litixaad akhdaadeeda aktar min maraa la sheegay qofka akhdaadeeda rabaa wuxuu u laabanayaa cajaladaha sheekh xasan xabeeb uu ka duubay ninkii doonaya inuu sii ogaado munaadaradii hadda ka hor aan ku galnay aniga iyo rag kaleeto ilo mid ah iyo xasan daahir weys iyo abushayba oo dhowr iyo toban shariida ayuu u laaban karaa qofkii maarata waqti waasica haysta qofkii kaleeto oo muxaadaraadka khaaska ku saabsan raba inuu ogaadana cajaladaha wuxuu dhegeysan karaa ninka la yidhaahdo sheekh xasan xabeeb uu duubay
sumac ahayn gabar muxram la-aan ma bixi kartaa iyadoo daliishanaysa fatirla mustadaacin kusraa gabar gabar ma bixi kartaa muxram la-aan iyadoo daliishanaysa fatirla mustadaacin kusraa
waxa weeyaan waa waa fahm maqluub fahmkaas fattaqu llaha mastatactum waxay kusoo arortay awaamirta gabadhu biduuni maxram inay soo arortana waa min anawaahi waxyaalaha manhiyaadka jumlatan wa tafsiilan qofku inu iska dhaafo wey qadiyada marka wixii daruuro ah markii daruuro ay timaado addaruuratu tuqadaru biqadariha waktigeeda maarata la qadaraya iyo waxay ag tahay sho ayaa lagu sheegaya laakiin gabar ha iska safarto ha iska salaagsato wax sharciga ogolyaha maaha
wax badan alla waxaan ahayn ayaa lagu waabari karaa ma laga dabad aqrin karaa
qof kugu yiri allah subxaanahu watacaala keyrkii ayaa la baryi karaa duran aw nafcan ayaa laga baryayaa qofka isaga ah kelimat lkufri ayuu ku hadlay islaamka looga baxayo macnaheeduna markaan sidaa leeyaha maahan qof kastoo hadalkaa yidhi islaamku ka baxaya marka qofka sidaa ku doodaya anoo shaksiyan aanan tagtiireyn qofkaas isaga cayntiisa ilaa xuujadii looga oogo kadaba tukan intii masjid maaragtay masaajida kaleeto masaajid waa badan yihiin ku tuko haddii marka ay dhacdo maaragtay masaajida ahlu bidaca may masjidka inaa weyd ma ka haraysa salaada jamaacada
shiko waxaa jiray qof ka mid ahaa dalabadii ama dhalinyaradii nabadda ay ka jirtay kutubtii halkan lagu akri jiray sida kutubkii caqid salafka waxal xadiid iyo sharx sunna sidaa darteedna tafsiir noqday waxaa usoo jeedinaysaa dhalinyarada oo turjihin ah
quluubta allah subxaanahu watacaala ayaa haysta siduu rabana allahu maaragtay quluubta u gagadinaya dad fara badan kitaabkaasaan aan ku akrin jirnay caqiidatu asxaabi alxadiid lishaykh alislaam asaabuni kadalika sharxu sunna liabilxasan albarbahari raximahum ullah waa laba kitaab oo matelayey caqiidadii nebiga ay ka dhexleen saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayh qofka marka inka dhegaystay ama aniga iga dhegeysta ama cisla ka dhegeystay ama iyaga akristay oo takfiir dabagalay waxa weeyaan waa qof zeyq ku dhaca weeye qofka xaqa inuu maqlo ama kutub ahli xaq uu akristo ka laazimaysa in ku sugnaado waxaa macruuf ah waktigii nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu madiine tegey dad munaafiqiin inay jireen oo maarata islaamka iyo sunada nebiga maarata hagardaamo ku haya sidaasna ku tegay cabdullahi bnu ubay uu maarata ra-si u ahaa marka dhalinyarada cumuuman waxaan maarata nafteeda iyo keyrkeeda maarata aan ku waaninayaa in ay laazimaan sunada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam calaa fahmi salafi saalix ayada ayaa minjiyaa qofka marka waxa weya arrintaasna wuxuu ku laazimi karaa kutubta sunnada kutubta sunnada markaan leeyahay sunnadu waa ashmal min maarata min alaxaadiis waxa weeyaan axaadiiaa soo gelaysa waxaa soo gelaysa kutubta caqiidada kutubta sunada ama ha noqoto kutubta axaadiia sida imaam albukhari saxiixu lbukhaari saxiixu muslim iyo keyrkood ama kutubta sunada caqiidada sida maarata caqiida saxaawiya iyo sharxeeda ibn caliy bn caliy bn caliy ibn abilciz alxanafi kitaabkiisa oo kaleeto sida maarata sharxu sunan albirbahaari caqiidatu asxaabi alxadiid lishaykh alislaam asaabuni ashariica liabi bakr alaajuri alxujatu fi bayaani lmaxaja abulqasim ataymi ashaafici wagayrihi yani aad iyo aad bay u fara badan yihiin marata culamada marata mawduucaas wax ka alifay in kutubta iyada ah tadriiskeeda iyo mutaalacashadeeda in ardadu ay ku dadaalaan dalabatulcilmiga oo ay bartaan waana waxa weeyaan waa fasli faasil ah bayna ahli firaqi daalla wa ahli sunna kutubtaa qofku waxa wey markuu laazimo kuwooda mudawalaadkooda iyo mukhtasaraadkooda in sha allahu tacala qofku wuu badbaadayaa laakiin markuu diin ka dhigto qofku oo cimrigiisa ku dhameeyo kutubu sayid qudbi wa amhaalihi iyo maarata qardaawi abdaali kadalika xasan turaabi almaarid qofkaa waxa weeyaan sarcaana maa yazuulu can ariiq qofkaas maarata wadada inuu soogo oo ummadda muslimiinta maarata uu tagfiiriyo oo la arka maarata soo ragga maarata dumarkooda ka daba laabanayo le maarata hebla waxa weye ninkaagu waa gaal ka soo kac asagoo leh kabacdina maarata carcaradaya meelaha maarata hadda dhan maarata u meeraysanaya waxa weeyaan baciid maahan in la arko marka dhalinyarada waxaan ku waaninayaa cilmiga sharciga ah waktigooda inay ku bixiyaan qiira waqaalada ay iska dhaafaan halka kii ninkii fursad u haystaa inuu maarata dadka maarata garanaya maarata markaas darabatul cilmiga wax ka akhristo kii awood ulihina dhulka maarata sunnadu ay ku bahda sida yaman oo kaleeto inuu aado oo cilmiga maarata halkaa uu ka soo xambaaro ummaddana berri u anfaco
ma banaan tahay dhowrkii ay lahayd dowladii hore in laga dhisano oo su-aal laga socdo mase banaan tahay in lagu tukado nafsi naftiisa ay qabuur ku jiraan
su-aasha horeeto masjidka meesha maadaama adigu masjid aada dhisaysid masjidka waxaad ka dhisaysaa meeshii adiga aad ka dhisan lahayd gurigaaga ayaad ka dhisaysaa meel gurigaaga ay xaaraam ahayd inaad ka dhisid waxa weeyaan awlaa wa awlaa inay xaaraam noqoto masjid inaad ka dhistid lianna masjidku waa min buyuut illaah beytka ilaahayna meel adnaa shubha ay ku jirta in laga dhisa ma ahan meelaha marka waxa weye dowladda meel aad u alleelaha maahan waa maraafiqda caamka oo ummadda muslimiinta o dhan ka dhaxaysa adigu madaxweynihii so muslimiinta ama soomaaliyana maahid oo maaragtay ninka maarata ululamriga wuxuu xaq u leeyahay dhulkii maraafiqda ahaa inuu bixiyo oo yidhahda maarata ama halaga dhiso maarata masjid iyo wixii lamid a laakiin meel mushtaraga adoo shacabki ka mida maarata inaad maarata tirahda masjid baan ka dhisayaa wax waxa weye sharcigu ogolyaha maaha xataa axmed ibnu xambal raximahullah ceesha dariiqyada maaragtay meelaha duruqda caamka oo ummadda ka dhaxaysa ceesha laga qodo biyooda muusa cabi jirin kadalika masaajidda laga dhiso kumuusan tukan jirin marka waxa weyaan meelaha mushtaragga ah ummadda ka dhexeeya masaajidda ha laga ilaaliyo leanna waxa weye qofku masjidka wuxuu udhisayaa inuu beyt min buyuutillahi inuu noqdo oo ajar uu ka helo oo maarata sadaqa aljaariya ay noqoto meel marka waxa weye shaki ku jiro ama maarata sharcigu maarata uu diidayo inaad xoolaha gelisid maahano waa khasaaro dadka maarata ilaahay xoolaha uu siiyana waxaa muhim ah waajibna ku ah markii ilaahay ay u dhowaanayaan waxa ilaahay ugu dhowaanayaan dadka maarata wax garanaya dalabatul cilmiga inay weydiiyaan ee aysan iska samayn iqdaam iqdaamku wuxuu keenayaa maarata jur-adu waxay keenaysaa inay maarata mahali kaa tuurto su-aasha qaybteeda dambeeto masaajid masaajid qabuura waa su-aashaas su-aal mujmala weeye haddii laga wado qabuurtu mataal mixraabkiisoo kaleeto hadday ku dhegan tahay waxa weye sida masjid halkan xaafadda wardigli ku yaalo oo kaleeto in lagu tukada ma aha masjid waxa weeyaan mixraabkiisa qabri uu ku yaalo waa mushaabahadii rasmiga ahayd weye leanna waxa weye waa arrintaas waa arrin khatara weeye haddii masaajidka kadaalika sidoo kaleta oo lasoo dhexgeliyo ayadana masjid qabri ku dhex jiro lagu tukan maayo laakiin qubuurta hadday ka baxsan tahay oo guri iyo wax lamid oo kaleta ay udhexeeyaan taa waxa weeyaan insha allahu laa ba'sa bih laakiin masjidka haddii mixraabkiisa uu maarata qabriga ku yaalo ama aada ugu dhow yahay ama qabriga dhexdiisa uu ku jiro masjidka dhexdiisa uu ku jiro iskaga fogaado qofku waxa weeyaan ha ka fogeeye maarata salaadiisa inuu maaragtay qubuurta u dhoweeyo saailka waxaa ficnaan lahay isagu inuu weydiiyo masaladaas oo aan dhalinyarada ka garto awalan maada yani bi hada alkalaam yaa ku khasbay marka hore sheikh alislaam ibnu taymiya kغayrihi min ahli اcilmi inuu jumhuuri noqdo yaa ku khasbay imam shaafici tusaalaan soo qaadanaya imam shaafici waa mujtahid min aimati اmujtahidiin ma waajib bay ku tahay inuu jumhuuri noqdo oo maaragtay meesha culimmadu maarata markaas ama taabiciinta ay u badan yihiin ama saxaabada u badan yihin inu qaatmiya waajib ku marka culimadu iskhilaafo waajibku ma aha fain tanaazactum fi shayin faruduu il اllahi warasuul markii mas'alada laisku khilaafo asalku waxa weeye kitaabka sunada in loo celiyo haddii masalada marka aysan ka muuqan kitaabka sunada si waadixa maxaa furan ijtihaad dadka ahlucilmiga ijtihaadku marka muxuu ka imaanayaa qiyaas marka in la sameeyo oo masaladan ilxaaqeeda haddii maaragtay asal ay lahayd in farceeda markaas maarata asalkii la haleeshiyo oo markaas adiladii maarata sida kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca yani masaa-isha sharcigaha in la istimbaado oo la ijtihaado taasuu ka imaanaya marka ijtihaadka iyo qiyaasku halkaasuu ka imaanaya marka awalan wa qabla kuli shay maba jirto marka horeeto meel ilaah iyo rasuulkiisa ay ku amrayeen dadka inay jumhuuriyi noqdaan waxaan maaragtay shaafici iyo culummada kaleeto sida maarata shekh islam ibnu taymiya mujtahidiinta ah dad badan waxaa laga yaaba inay haystaan ibnu taymiya inuu maarata inuu muqalid ahaa oo xambali u ahaa waa kalaam jirana maahan sida axmed ibnu xambal uu mujtahid u ahaa sida imaamu shaafici uu mujtahid uu mujtahid u ahaa weliba mujtahid mudlaqa ayuu ahaa waqtiyaashiisi ugu dambeeyey oo waxa weye madaahibta madhabku rabuu jawaabi jiray xataa culammada shaaficiyiinta oo muxaqiqiinta waxay dhihi jireen markii uu ka hadlayo madaahibta waxaa moodaa madhab kaamiyo madhab kale baynu soo baranba madhab kale baynu soo baran marka waxa weeye ma jirto meel kitaabka iyo sunnada looga helayo ninka caalimka inuu jumhuuru noqdo haddaan tusaale soo qaadano masaladan dalaaqu talaata axmed ibnu xambal imaamu shaafici malik ibnu anas abu xaniifa waxa weeyaan saddexdooda afartooda waxay ku tageen dalaaqu talaata in maarata naagta ay ku baainayso haddii ninku yihahda maarata saddex dalqadood baan kuu furay naagtu baaina inay noqonayso oo aan waaxido laga xisaabin waa uu ku khilaafay ibnu taymiya marka ibnu taymiya marka masaladaas masaa ugu horrey uguma horrey waxa weye saxaabadii rag baa laga helaya fara badan taabiciintii rag fara badan baa laga helaya atbaacu taabiciintii xataa aimatul huda rag badan baa laga helaya oo asaga kaga horreysay qofkii doonaya maarata masaladaas basrigeedana kutubta khilaaf u laaban karaa ama kutubta maarata firaqda sida maarata sawaaciq ulmursala oo kaleeto oo aad iyo aad maarata qowlka maarata ugu baa ugu baahinayo marka su-aasha uu saa'ilku soo weydiiyey muxuu ku khilaafay jumhuurta wax qiimaha ku hoosee marka horeeto waxa weeyaan tirinteeda in la tiriyo masaa'il masaladaas ku maarata ayuu maarata ku khilaafay